الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku soo jirnay masaa'il aljaahiliya waxaynu soo gaadhay masalada saddex iyo labaatanaad iyo labadii masaley ka horreeyey koob iyo labaatanaad iyo labiyo labaatanaad wuxuu sheekhu ka warramayaa ahluljaahiliya inay caan ku ahaayeen inay ku cibaadaystaan oo alle ugu dhowaadaan waxaan cibaado ahayn misla almukaa sida foorhida iyo watasdiyati sacabatumashu oo inay cibaado noqoto uga sii dhow inay cayaar noqoto ayaa alle ugu dhowaanayaa masalada labaadna waxa weeye itikaaduhum uddiina lahwan wa laciba diinta waxay ka dhiganayaan lahwan dheeldheelka dadka waaweyn wa laciban iyo ciyaarta dadka yaryar ilaahayna subxaana wa tacaala in badan buu tilmaamay inay ka dhiganayaan diintooda lahwan wa laciba lahwigiiyo lacibka waxa lagu kala saaraa lahwi waxaa la yidhahdaa waxay ku madadaashaan waxay ku madadaashaan ee wakhtiga isku dhaafiyaan dadka waaweyni lacibkana waxaa la yidhahdaa cayaarta ubadka yaryar masalada saddex iyo labaatanaad aliqhtiraaru biddunyaa adduunyadoo lagu dagmo oo laysku halleeyo wakhtigu kaaga dhaco ayaa ka mid ah iyagoo uga qiyaas qaato qofka haddii ilaahay u badiyeyba adduunyo in ilaahay jeceliyo raalli ka yahay ka ilaahay u yareeyeyna alla subxaana wa tacaala aanu raalli ka ahayn markaasaa waxay ku faani jireen naxnu akharu amwaalan wa awlaada xagga hantidana annagaa badan xagga ubadkiiyo awlaaddana annagaa badan kol hadday saa tahayna wamaa naxnu bimucadabiin marka waxa la yidhahdaa waxay sameeyeen muqadima suqra iyo muqadima kubra iyo natiija muqadima suqra waa maxay waxa weeyaan hadalka hore waxaanu nahay dad maalkooda iyo awlaaddooda oo badan yihin muqadimada labaadna waxa weeye kol haddii aanu badan nahay sidaa ilaahay subxaana wa tacaala waa na ogolyey muqadimadii labaad kol hadduu ilaahayna siiyey xoolo iyo awlaad wuu na ogolyey uuna jeceliyey natiijaduna maxay noqotay kol hadduu ilaahay na ogol yahay nama cadaabayo qaacidada xun ee qaldan ayay la yimaadeen mar kale waa adigii garanaya saaxibuuljannatayn ninkii labada janno lahaa labada beerood maxaa uu yidhi ana akharu minka maalan wa acazu nafara anigaana kaa maal badan nafarka iyo awlaadda soo infartee soo kaca ee soo gurmadana anaa kaaga badan almasalatu alraabica waalcishruun masalada labiyo afar iyo labaatanaad zuhduhum waxay ka saahidi jireen filxaqi xaqa ayay ka fogaadeen idaa kaana calayhi ducafaa kol haddii ducafadu ay haystaan way iskaga saahideen oo iskaga tegayaan ka tarku dukhuuli in laga tago gelitaanka filxaqi xaqa la galo idaa sabaqahum ilayhi markay uga dheereeyaan adducafaa'u ducafadu takaburan iskibrin wa anafatan iyo santaag fa ansala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey tacaala korreeye walaa tatrud ha eryin alladiina kuwa ha eryin yadcuuna baryaya rabbahum rabbigood erya ee baryaya ha eryin bilghadaati waalcashiyi gelin hore iyo gelin dambaba masalada taa xigtana way isleeyihiin waxa uu leeyahay alistidlaalu in loo deliishado calaa kowni shayi shayga ahaanshihiisa baatilan uu baadil yahay waxay u deliishanayaan bisabqi u dheeraynta adducafaa'i kuwa liitaa ilaahi ay u dheereeyeen waxa uu sheekhu tilmaamaya alistidlaalu in loo deliishado calaa butlaanihi xaqa baadilnimadiisa waxa loo deliishanaya bisabqi ducafaa'i kuwii liitay ee hooseeyey ayaa u dheereeyey ka qowligii qowlkay lahaayeen ee ilaahay subxaana wa tacaala lahaa isagoo ka warramaya low kaana hadduu yahay diintani hadday tahay khayran khayr hadday tahay ama low kaana alwaxyu ila waa mudakare in waxyigu hadduu khayr yahay maa sabaquuna ilayhi noogamay dheereeyeen marka waa laba masalo oo isku xidhan nimankan kibir baa ku dhan iyo santaag maba oggoloba inay meesha ay fadhiyaan masaakiin uu soo dhowaato masaakiintu waxay qaateenna ma qaadanayaan mar labaadkana maxay samaynayaan qaacido odhanaysa bay leeyihiin shaygana hadduu xaq yuhu wanaagsan yahay annagaa u horrayn layn kol haddii annagana laga dhex waayey xaq maaha horena u soo aragnay marka labada arrimoodba way isku jiraanoo waana kibirka labadiisa calaamadood kibirka labadiisa calaamadood maxay ahaayeen waxa weeyaan alkibiru alkibru bataru lxaqi wa qamtu nnaas xaqana waa la deedefaynayaayo ganafkaa lagu dhufanaya waa la fogaynayaa dadkana waa la quudhsanaya labadii waa isku daraya xaqii way celiyeen oo way diideen oo ma qaadanayaan oo waxay leeyihiin waxaan hadduu xaq yahay kuwan iba may raaceen kuwa raaciddoodaa daliilu ah inuu baadiliyey ta labaadna waxa weeyaan nimankaa iyo iyaga diin inay soo wada galaanba way ka santaagayaan ilaa ay rasuulka sala allahu aleyh wasalam kaba codsadeen xilli gaara oo iyaga dacwadda u bandhigo kuwana uu eriyo bilaal iyo camaar iyo khubayb iyo raggii nooca aha in la eriyey suhayb iyo markaasuu ilahay kuwaana u leeyahy walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha ama wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy qolooyinkaa in lagu sabro oo loo adkaystaa waana calaamadda waxyiga xaqa ah calaamad waxa u ahba ducafadaa raacda inta wax ismooda ee maal iyo mansab iyo jago iyo magac issheegtaa kuwaasi inta badan waa inagii soo marnayoo iyagaaba ka dambeeyaba qaacidada odhanaysa hadduu xaq yahay annagaa u horrayn lahaynna ilaahay baa ka jawaabo wuxuu idhi allaahu aclamu xaysu yajcalu risaalata ilaahay isagaa yaqaana cidduu risaaladiisa u dhiibayo marar badanna ilaahay subxaana wa tacaala wuu difaacay oo wuxuu tilmaamay in xaqa aan loo eegin kanaa hooseeya iyo kanaa sarreeya almasalatu asaadisatu walcishruun masalada lix iyo labaatanaad taxriifu in la leexiyo adilata alkitaabi kitaabka adiladiisa la leexinaya bacda macrifatihaa intii la gartay ka bacdi lituwaafiqa si ay u waafaqdo ahwaahum hawadooda taxriifu kitaab illahi kitaabka ilaahay in la xarifaa min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen ka bacdi walxaal ayay xarifayaan oy leexinayaan hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan waxaanay leexinayaan inuu yahay waxyi alleh xagganay u leexinayaanna uu yahay shay baatila ayay leexinayaan waana simaadkii ay lahaayeen yuhuuddu simaadkay yuhuuddu lahaayeen iyo sifaadkay lahaayeen weeyi waayo inta badan ahlu baatilku ma helayaan deliil xaq ah oo haddana iyaga u adeegaya mustaxiil weeye inay helaan laa aaya qur'aaniya walaa sunna nabawiya midna heli maayaan maxay ku khasbayiin markaa tallaabada koobaad inay taxriifiyaan taxriifkooduna muxuu noqonaya taxriifu ziyaada iyo taxriifu nuqsaan iyo taxriifu ta'wiil saddexdaasay sameeyaan saddexdaa kolba kii u suurtagal taxriifu ziyaada waa maxay shaygii waxyiga ahaa alla soo dejiyey amaba rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi ayuunbay in ku lahayaan inbay ku ladhayaan in macnaha beddelaysa kamaa qiila libani israa'iil sii reer bani israa'iil lagu yidhi udkhulu lbaaba sujadan waquluu xita albaabka masjid baytulmaqdis gala oo waxaad tidhaahdaan allaahuma xita ay xuta cannaa xitatan ilaahu dembiga naga daadi daadin ilaahu naga daadi maxay kelmaddii ilaahay faray ku soo kordhiyeen nuun bay ku soo dareen yaa rabbanaa xinta bay idhaha xinta ilaahayou heed baanu ku weydiisanay xita maxay ahayd dembiga ilaahw naga tir nuunkiibaa arrimihii khalkhaliyey sheekh ibnuqayim caleyh raxmatullahna wuxuu leeyahay qolooyinkan ashaaciraduna waa la midoo markii lagu yidhi istawa alraxmaanu cala alcarshi istawa ayuunbay nuun kusoo laam ku soo dareen alraxmaanu cala alcarshi istawlaa istawlaana waa taqaanaanoo meel lagaa haystay markaad dib u qabsato ayaa maxaa la odhanaya istawla oo allayaa ka haystay waxaana ka doqonsan deliilka wataana kasii doqonsan deliil nin shaacira oo mutaakhiriinta iyo kuwa aan lama deliishanin xataa a'imatulaqa mama deliishadaan mutaakhiriinta ma deliishadaan waxay ugu dambayn deliishadaan waxay u yaqaanaan ashucaraa almuslimuun alawaa'il muslimiintii hore iyo jaahiliyadii may deliishadaan luqa ahaan kuwan dambe dawlad umawiya iyo dawla cabaasiya lama deliishadaba haddana maca daalika waaba kiristan in la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay akhtar la yidhahdo kiristana istawlaa bishrun cala alciraaqi min gayri sayfin wa damin muhraaqi masay aayaddan ku fasirayaan hadal kaafir hadal kaafir oo kiristaana oon laba qaadanin ayay ku taxriifinayaan taxriifu ziyaada la ydhaha taxriifu nuqsaanna waa maxay shaygii alla soo dejiyey ayuunba wax laga jaraya ayuunba wax laga jaraya haddii maaratay qaabkaana waxaa ku caana shiicada oo markii rasuulku sala allahu alay slam cali uu ku maslaxayay inuu hadho oo ehelkiisa iyo wakiil ka sii ahaado ay wuxuu ku yidhi alaa tardaa alaa tarda an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa hayra annahu laa nabiya bacdi waabay ka jaray intaa dambe alaa tardaa an takuuna minii bimansilati haaruun min muusa halkaasay ku toojiyeen intii dambe hayra annahu laa nabiya bacdi way ka gooyeen deetna waxay idhaahdeen likulli nabiyin wasiy nebi walbaaba cid buu ku dardaarmay oo halimaa kaga tegey wa kaana nabiyullaahi haaruun wasiya muusa haaruunna muusa ku dardaarmo hawlaa kaga tegey wa kaana caliyu wasiyu nabiyina maxamed sal ly slam maamulka isaga kaga tegey waana laga xoogay abubakar cumar cusmaan waa loo soo dhigtay waxaanay laakiin garanayn taarikhiyan in nebiyullaahi haaruunba ka hor dhintay xaqiiqatan uu ka hor dhintay nebiyullaahi muuse isagaa ka hor dhintay marka qaacido waabay ka jaban tahay laakiin dibba uma noqdaane way iska qaateenuun taxriifu ta'wiil baa jiro isaguna ah in shaygii la xarifo uun macnuhu la gediyo dhammaan mucadiladuna saasay sameeyaan maxay samaynayaan sife ilaahiya ayuunbaa la xawilaya haddii aad maqasho ilaahay baa subxaana wa tacaala gacantiisa ku dhisay ama gacantiisa ku sameeyey maa khalaqtu biyaday sunbuu ku taawiilinaya maxay maa khalaqtuhu biqudratii awooddayda raxmad marka la yidhaahna iraadata thawaab ilaahay subxaana wa tacaala waa qoslayna alridaa canhu raalli buu alla ka noqday ilaahay maxaan ku dhahdaa allam sifo kastoo alla soosoo qaado qaab kale loo xarifaya saddexda taxriifa waa ay leeyihiin yuhuuddii iyo nasaaraduna way lahaayeen ummaddana waa laga helaya taxriif ziyaada taxriif nuqsaan iyo taxriifu ta'wiil ilahnayn badan buu ku caayo yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicihi rasuul wuxuu ku daray taxriifu kitaab illahi min bacdi maa caqaluuhu wahum yaclamuun iyagoo garanaya qofku hadduu taxriif isagoon garanayn oo sidan u haystaba sax in loo cudurdaaraa laga yaaba laakiin markuu garanayo badheerka ay ka tahay cudurdaar ma helaayo almas'ala asaabica waalcishruun masalada toddoba iyo labaatanaad ta'liifu alkutubi kutub in la alifo albaatilati baatila wa nisbatuhaa loona tiiriyo ila allahi caza wajal تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله طريقة من طرق الكفار الجاهلين كقوله سيدة إلهي فويل هو حوصناته أو فويل واد في جهنم وادي جهنم وحوصناته للذين كوي يكتبون قرأي الكتاب كتاب قرأي بأيديهم قعمه ذكو قرأي ثم انتهى كقدالنا يقولون أرنيا هذا كني من عند الله إلهي أكتيس كيميو ووحي منزله hore waxaynu usoo aragnay qofku markuu baadil dhoobdhoobo baadilka sidiisa loo qaadan maaye muxuu u baahan yahay meeluu ku tiriyaa buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay sanad wuxuu u baahan yahay shay dadku ay ku xiiseeyaan oo ay ku qaataan deetana muxuu samaynaya inuu ilaahay ku dhejiyo daat illaahi almuqadasa una ilaahay baaba soo dejiyey waana laba dembiye ogow dembiga hore waa maxay ta'liifu alkutubi albaatila in kitaab baatila aad qorto ama cilmu nujuuma ka hadlaayo ama cilmu sixra ka hadlaayo ama diin lagu cayaaraha ka hadlaayo ama caqiida la khalkhaliyaha ka hadlayo kitaab baatila inaad qortaa bixaddi daati waa dembi waxaa kaloo isla dembiya walow yaanad qorinba adigu ye nisbatu kitaabin baatinin ila allahi wa ilaa diini wa ilaa rasuulih kitaab baatila haddaad tidhaahdo ilaahay baa subxaana wa tacaala ogol ama rasuulkii baaba sidaa ogol ama waxa weeyaan diinta islaamka ogol iyona waa dembi hadday labadiisu ka raacaanna iyona waa kaba sii daran waa dembi mudaacafa oo laba jibaaran weeye labadana way ku dhacaan dadku inta badanna way isku rakiban yihiinoo markuu kitaabkan qoro wuxuu ku khasbay inuu yidhahdo maxay kitaabkan ilaahay baa subxaana wa tacaala ayaa ogol diintiisa ayay ku daba leeyahay kitaabka maan ku qorin wax diinta ogoshay mooyaane wax kale waxaa la yaab leh qof kasta u iska odhaya diintaa ogol diintani ma diidana waxay noqotay shay la iska dhubqaaliyo oo aan cidina cid kale la sugin waxaa la yaab leh maalmo dhoweyto nin baa dadka wuxuu farayey meel walba ha la dhigo bahalkan caagga ahee ay gaaladu yidhaahdaan waxaa la ysaga dhigaa cuqubada ilaahay ayaa la ysaga dhigaa caaggan la xidhay sinada loo xidho ayuu leeyahy meel walba dhiga walciyaadu billaah oo bahasha nashriya waxaa ka sii doqonsan markuu ummaddii khariib yihi meel walba ha la dhigo oo sododa ha la siiyo oo inanta ha la siiyo o inanka ha la siiyo dhallinyarada oo odayga cid walba ha la sadheeya markuu yidhi waxaa kasii daran wuxuu yidhi ilaahayna ka cadhaysiin mayso islaamkuna ma diidana niman wadaadaabaa idin waalaye inuu ilahay ku shaambadaya xataa baalkaa khariban ee dulliga ah ayuu leeyahy ilaahay ka cadhaysimaya alla ogol subxaana allah waidaa facaluu faaxishatan waidaa facaluu faaxishatan qaaluu e qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amarana tanaa la yaab leh aabbayaashaan ka soo gaarnay dhimba lahaba way odhan jireen lakiin waxaa ka sii daran kor bay usii socdaan wallaahu amarana biha faaxishadan ba allah na faray qul ina allaha laa ya'mur bilfaxshaa hor ilahay faxshaaga wax ma faro ilaahay xumaanta wanaagu alla faraaye xumaanta ma faro waa qadyad la yaab la weeyaan markaa gaalaa lahayd gaar ahaan yuhuud iyo nasaara way leeyihiin waxaa kaloo la yaab leeyana mar mar dhacda kitaab buu qorayaa baatila nin sheekha ayuu odhanaya muqadamay samee halagaaba shekhu inu iska tasawulu israada ninkani waa nin wanaagsane muqadame yar u sameeyo deetana buggaa hore ku daabaco waxaa raajacay oo waafaqo muqadamo u sameeyey ee sheekh hebel adiguna wax kale ma wadeegine mushaakil baa ka muuqda maasha allah waad iibsato ood qaatay baadilka xaggee lagu soo mariya tuumadu soo dhex dhacay waalkii yaa khilaala sheekh fulaan ayuu ka soo dhex boodaya saa ogeed waajib waxaa saaranaya sheekhu culimmaduna saasay samayn jireen inuu akhriyo oo waxaan dee isaga lagu shaambadaynayo bilow ilaa dhammaad uu akhriyo laakiin uu sahashadu yidhahdo aan mashquulsanaa nutaf baan ka akhriyey meelaan ka akhriyey ee meelahaasi bileeyihiin meelihii aan miinaysnayn oo halkii miinadu fadhiidayba aanad akhriyin dabeetana hadhow magacaaga ummadda lagu maaruqo waa qadiyad khatara weeye almasalatu ahaaminatu alcishruun masalada sideed iyo labaatanaad rafdu in la rafdiyo la diido gaashaanka lagu dhufto maa cinda hayrihim ahlujaahiliyada agtooda waxa aan ahayn ee min alxaqi xaq ah ahlujaahiliyadu waxay hayaan mooyaane waxay iska waayaane xaqa waabay rafidaan garafkay ku dhufanayaan annahum iyagu laa yaqbaluuna ma aqbalaan min alxaqi xaq ma aqbalaan ila aladii maca daa'ifatihim ka iyagu hayaan mooyaane wax kale ma aqbalaan qoladiina sharax haysata kaafaa ayaa ku dheeraadahay ilaa kadiiba wax noocaasuu qoraya oo qalada ma idiin qoray kaafaa ku siyaada ah ila aladii halkuu ka qori la ayaa kaaf ku qoranyi qolada sharaxa weeyaan ka qowligii qowlka ilaahay yidhi iyagoo isagoo ka warramaya qaaluu waxay idhaahdeen nu'minu waxaanu rumaynaynaa keliya bimaa unsila calaynaa wixiina lagu soo dejiyey oo keliya gaar ahaan yuhuud iyo nasaara waxay dabci u lahaayeen inay iyagu is eegaan oo wixii ay hayaane xaq ahuun ay idhaahdaan waxaasaanu qaadayna ayo baatilba hadday xaqa iska waayaanna inay ganafka ku dhuftaan ay fogeeyaan dadkuna waxay u qaybsan yihiin adduunka waxay u qaybsan yihiin nin xaq haya xaq badhax tiran oo sirfiya ayuu hayaa kaa maxaa lagaa rabaa biqadi nadari ma jeceshahay ma necab tahay ma kuu dhowyey ma kaa dheer yahay waa inaad raacday xaq buu hayaa sirfiya oo badhax tiran oo daliilkii wata kitaabullah iyo sunnati rasuulih waanu sahaynaa fulaan baa la yidhaahdaa hebel ree hebel weeye dheg loo dhigi maya xaq buu hayaa ku raac baatil buu hayaa isagana waa in lagu celiyaa kaa'ina man kaana magacuu doona ha xambaarsanaado cidduu doona ha noqdo ha kuu dhowaado ha kaa dheeraado had necbaatid had jeclaatid baatil buu hayaa laakiin waxa dhacda oo inta badan dadku ku imtixaameeye man cindahu xaqun wa baatil inan xaqna u hayaa baatilna u hayaa dadku maxay sameeyaan labadii qaaciduun bay mariyaan midna wuxuu ka dhigaa mid xaq wada haya wixiisaba oo inta baatilku qariyaayo iska wada qaata wuxuu idhahdaa sookaata xaqa hayaad arkayso midna inta baatil ku eegaayo ku eega weynayso weyneeyaayo deetana wuxuu idhaahdaa soodiga arkay bal wuxuu ninkaasi aaminsa eeg deetana wixiisi yaraa xaqii la socdayna wuu raaciya wuxuu idhahdaa intaasi waxba ka soo hadhi mayso labaduna cadaalad maaha cadaaladdu waxa weeye inaad ku qabato weynayso labadaba oo tiraa intaa xaqaana qabilaahu intaa baatilkaana ee waanu radinay waa siday samayn jireen a'immadii muslimiintu waa sida sheekh alislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi ibnu qayim iyo ay caanka ku ahaayeen daa'ifo la yaab leh oo adigu aad kaba boodayso ya masalan nima la ydhaha alfanaa aaminsan alfanaa alfanaa waa maxay ilaahay baad ku dhammaan ku baaba'aysaa si aad u cibaadaysanayso si aad u cibaadaysanayso ayaad ilaahay ku dhammaanaysa waad ku dhex baaba'aysa inagu waynu boodayna yaa fanaaya ilahay baa lagu baaba'aya oo waxba kaa soo hadhi maayaan ha subxaana allah markaasaad daadaysiiyo ka tuuri lahayd meel daran sida wuxuu ku leeyay maya nimanka la sar hadalkooda alfanaa fii muraad illah baa jira buu yidhi alfanaa fii muraad illah wuxuu ilaahay rabaad ku dhex dhammaanaysaayo waxaa dhammaanayaba adiga doonistaada waxaad le ilahu waxaad rabtun baan rabaa waxaad jeclaashaan jecelahay waxaad ii qoondaysay haddaad xanuun ii qoondayso xanuunka waan jecelay hadday ilahay carruurta iga layso waxaad jeceshay baan jecelay ilahay haddaad faqri igu rido kaaad raallida ka tahay baan kula alfanaa fii muraad illah waa sax buu leeyihi laakiin fanaagan kale ilaahay baad ku milmaysa ad ku baaba'aysaa waxa weeyaan waa khatar buu yidhi waana baatil inagu laakiin maxaa dhici layd bimujarad markaad fahanto inaad tira maxay kelmaddaad sheegayso iyo waxaagaba kab iyo xaarkeed waa laisku tuuraaye hee hanagu soo kala hadhin marka in la kala saaro oo xaq iyo baatilka loo kala saaraa waa shay muhiima yuhuudina saasuunbay ahaa jireen shaygan ay ku cudurdaaranayna dheebka maahe waa ka been maxay leeyihiin qaaluu waxay odhanayaan nu'minu waxaanu rumaynaynaa bimaa kii unsila lagu soo dejiyey calaynaa korkayga hadday ka dhab tahay oo kii lagu soo dejiyey rumaynayaan shareecadeenna waa qaadan lahayen shareecatu nabiyina maxamed way qaadan lahayen waayo asharaa'ic asharaa'ic kulluhaa munasala min allah yusadiqu bacduhaa bacdan way is ogol yihiin waana is rumaynayaan laakiin maxay leeyihin tii alle ku soo dejiyey maaha tii ay xarifeen oo magacii alla siyata ayay leeyihin waanu qaadanaynaa taasina dee way ka fog tahay waxyi shaqana kuma laha waa mid ay ku cayaareen oo baabiyeen oo ay qarribeen in la shabbahana maaho qofku waa inuu qof hadduu arko iminka qof doodayuu arkay nin khuraafiya arkay waxna wuu ku doodaya waxna wuu ku doodaya iminka waxaan maalinleyto abeen dhaweyta akhriyayay kadaafi ninkii maalinleyto la riday oo ku doodaya kacbada inaan la kala lahayn yuhuud iyo nasaare iyo muslimiin iyo cid walba iyo majuus ya soo soo qaday ayadda quraanka ahayd alladii jacalnaahu linnaasi sawaa'an alcaakifu fiihi walbaad ya alladii jacalnaahu linnaas buu leeyi haye daliilkaa ka warrama alladii jacalnaahu linnaas dadkaan u dhignay buu yidhi lama odhan lilcarab lilmuslimiin liayi shay jacalnaahu linnaas wuxuu wataa waa deliil wuxuu u wataana waa meel qarbudan oo khariban oo xun weeye did basaada waxaa jiray deliilkaas wuu jiraa weli deliilo kalea jiro fara badan oo tilmaamaya jacalnaahu linnaas laakiin waa mansuukh waa mansuukh inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada ayaa waxbood badda ku dartay lakiin wuxuu wataa waa aayad dadku markay dhegaystaanna allah wallahi waa run alladii jacalnaahu hee linnaas kelmadda naasnayay ku dhacaysaa ya qaaradahoo dhan cidda joogto sidaa ogeed markaa in la kala reebo oo wixii la kala saaraa waa muhiim oo aan la eegin cidda odhanaysa almasalatu ataasicatu walcishruun laa yacmaluuna kuma camal falaan biqowli man cid hadalkii ciddaasoo yascumuuna ay sheeganeen ay ku andacoonayaan annahum iyagu ciddaa yatabicuunahum inay raacsan yihin qolooyinkay leeyin waanu raacsannahay ma qaataan magac ahaanu bay ka raacsan yihin laakiin madmuunka ma ka raacsana annahum iyagu maca daalika intaa ka bacaya maca daalika ila jirkeeda laa yacmaluuna kuma camal falayaan bimaa taquulu waxay leedahay daa'ifatum daa'ifadoodu daa'ifadoodu waxay ku tagtay ma qaadanayaan kama qaala tacaala si ilaahay yidhi wanabaha inoogu baraarujiyey qul waxaad ku tidhaahdaa nebi allow qolooyinkan yahuudiya nasaarada ah falima maxaybaa taqtuluuna u laynaysaan taqtuluuna u laynayseen ambiyaa allahi ambiyada ilahay maxaa u leynayseen min qablu horay maxaa u layseen in kuntum waa haddaad tihiin mu'miniina qaar mu'miniina markay yidhahdeen waxaanu qaadeen annaga wixiina lagu soo dejiyey ayaa waxaa lagu leeyahy haddaa wixii laydinku soo dejiyey qaadataan wixii laydinku soo dejiyey lafteeda waa waxyi samaawiye isagaaba idin farilaa inaad waxyigan ilaahay qaadataan ee khaatamka ee lagu soo khatimay laakiin waa garab marsan tihiin waayo waa idinkii laayeyba idinkii dilay sakariye dilay waa idinkii allahuma salli ala maxamed ciise damcaynaad dishaan waa idinkii qaar fara badan sidaa yeelay maxaaba u laynaysaan marka way dhacdaa marar badan horena waynu soo tilmaannay inuu qofku ku yidhahdo shaaficiyaan ahay madhabka shaaficiyadaan haysta haddana imaamu shaafici weydaarsan yahayoo khuraafaad iyo khusacbalaad iyo asaatiir anuu imaam shaafici shaqo ku lahayn uu sito ta war hadday kaa dhab tahay bal shaaficiyuna caad u raac odha maaliki baana waxaan imaam maalik shaqo ku lahayn oo bidca u yaqaanay ayuu walaaqanaya wuxuu ku leey imaam cabdilqaadir jilaani baan daba socda jilaanina shaqo kuma lahayn waxay wadaan waxaa la leeyahay war sahlanaan arrintu sahlanaaba way sahlan tahay haddaad leedahay waan raacsanaya iskaba raacsano laakiin dariiqadiisa saxda ah abilxasan alashcari ashcariyaanu nay bal ku noqo ashcari xaalaadkiisii daraasee tarjumadiisii raac ma waxaad raacsan tahay markuu faylasuufka ahaa falsafadda waaminsanaa ee afartan cisho aanu tukaninba afartan cisho mar buu khalkhalay abilxasan alashcari nin baa u yimi mulxidiina oo la dooday dabeetana irbadday dhaqaajiyeen irbaddiisay dhaqaajiyeen dabeetana afartan cishaanu tukaninba u wareersanaa mar dambu haddana soo yar noqdayoo muctasili buu noqday muctasiligii waad ku raacsantay haddana muctasiligi markii damba ka soo laabtay madhabkan ashaaciradu qaatay ee sifaadka kala dheegaya ee in yarna qaadanaya inta kalena badda ku daraya aakhirkii ugu dambeeyeyna madhab ahli sunna waljamaca ayuu qaatay marka maraaxiishu maray aduu teebaad teebaad halkee aad maraysaa bal adigu ma tii ugu dambaysay ma tii ugu horraysay ma tu dhexe ma tu kale wuxuu odhanayaa magacuunbuu maqlay magacii buu ku dhegay maa yacrifu canha laa qaliil walaa kasiir ee masaladeena soddonaad alakhdu in la qaato biliftiraaqi iftiraaqa la qaadanaya kala tagga oo waxa lagu kala tegaya caqiidada wa tarka alistimaaci iyo soimaatinka iyo ulfada iyo midnimadana waa laga tegaya wa hiya min cajaa'ibi aayaati illaah aayaadka ilaahay waxdeenayda la tilmaamaya ayay ka mid tahay ee ilaahay inoo sheegay annahum iyagu taraku way ka tegeen wasiyat allahi dardaarankii ilahay ugula dardaarmay bilijtimaaci inay ururaan oo diinta ku ururaan oy wada qaataan wartakabuu waxay ku dhaceen maa nahaa canhu wuxuu ilaahay diiday min aliftiraaqi kala taga wasaarana wuxuu noqday kullu xisbin xisbi kasta iyo guruub kasta bimaa ladayhim wixii agtooda abay farixuuna ku faraxsan yihin mawduuca iftiraaqna waanu soo marnay in ilaahay raalli inooga yahay ina allaha yardaa lakum halaas an tacbuduuh walaa tushrikuu bihi shaya wa an tactasimuu bixabli illaahi walaa tatafaraquu fiih wa an tunaasixuu man wallahu allahu amrakum inta badana furqada waxaa keento inaan maalintii hore sheegin maalintii hore sida kalon baynu u sharaxnay furqada maxaa keena sheekh alislaam ibnu taymiya wuxuu leey laban baa keena tarku xadin mima amara bihi alcibaad ilaahay wuxuu addoommaha faray hadday barh ka tagaan diintii baa la kala dhego bar la qaatay barna waa laga tegey furqa way dhacaysa waxaa kaloo iyana keena albaqyu in laysku gardaroodo oo qoloba qolada kale ay ku tacadido oo ninku xaq buu wataa bar baadilna wuu wataa deetana tacadigu muxuu keenayaa inaad isku wada tuurto isna muxuu samaynaya deetana min jinsi alcamal isba ilan kuu lisi maayo dhaye muxuu samaynaya isna intaaduu isku daadinaya odhanay adiguba xaq midnaba kama wadatid deetana labada arrimoodba waxay keenayaan tarku xadin mima amara bihi illahu alcibaad iyo albaqyu in laysku gardaroodo labadaasaa keena in furqada iyo kala tagu dhaco almasalatu alxaadiyatu wahalaahuun cadaawatuhum waxay cadaawadiyaan lidiini alxaqi diinta xaqay colaadiyaan ahluuljaahiliyadu dadka gaalada ahee ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ka baxsan wa maxabatuhum waxay jecel yihin lidiini albaatil wahiya min acjab ilaayaati aydan aayaadka cajabka in la yaabka badan weeye mucaadaatuhum waxay colaadinayaan addiina diinta alladii intasabuu ilayhi aw nisbo sheegteen haayat alcadaawa kaafkii siyaada ma ku yahay haddana kayga male siyaadadaa wata kaafaa ku siyaada alladii intasabuu ilayhi ay ku ay nisbo sheegteen haayat alcadaawa cadaawadta ugu dambaysa wa maxabatuhum waxay jecel yihiin diina alkufaari diinta gaalada alladiina kuwii caaduhum ay colaadiyeen alladiina kuwii caaduhum iyaga colaadiyey wa caaduu nabiyahum nebigooda ay colaadiyeen wa fi'atahum kooxdooda colaadiyey haayat almaxaba ayay jecel yihiin kamaa facaluu sayla u yeeleen maca nebiy sal ly slam nebiga ayay la sameeyeen lamaa markii aataahum ula yimi bidiini muusa calayhi asalaam watabacuu waxay raaceen kutuba asixri wahiya min diini aali fircawn diintii fircawn laga soo gaadhay weeye ee fircoon walaaqanayey tii bay qaateen waa laba masale oo inta badan isku xidhan oo aan kala maarmayn hadduu qofku diinta xaqaa jeclaado diinta xaqaa hadduu jeclaado waxa khasaba inuu diinta xaqaa hadduu jeclaado waxa khasaba baadilkana inuu colaadiyo hadduu baadilka jeclaadana maxaa khasab noqonaya inuu xaqii colaadiyo laba isu imanaya maba ahaba laba isqabanaya inaad tidhaahdo meel baan isugu geynaya diintii baadilka ahayd iyo xaqii baa labadoo jeclaanaya fii aanin waaxid xilli keliya oo waxaan soconaynin waa ijtimaacu naqiidayni wa irtifaacuhuma labada naqiid waxay yidhahdaan qolada mandiqu laa yajtamicaani walaa yartaficaan labada naqiid lamana wada waayo mana wada yimaadaan si alleyl wanahaar oo kale alleyl wanahaar mar inay soo wada galaana suurtagal maaha in la wada waayo odhan midnama joognana naqiidayn baa la yidhahdaa suurtagal maaha midunbaa jooga isumana iman karaan sidaa awgeed baa xaq iyo baadilku meel iskuma wada yimaadaan qof khaawiyatan calaa curuushii oo qalbigiisu madhan yahay oo xaqna ma jecli baadilna ma jecli xiyaadi baanay dhexdhexaad baan anagu halkaasaan taaganahay waan isu kii daawanaya kii reenoo reerka u hadh yaa kii nii xooggani ha soo hadho maba jiraya caalamka imaa wa ima imaa baadilku la socda u jecel yahay wa imaa xaqa ayuu la socdaa u jecel yahay wax ka sokeeyana ma jiraan yuhuudduna iyo nasaaraduna saasay samayn jireen waxyaalaha ugu dareerin diinta ka hor istaagayna tanay ahayd waayo mar alla markay ogaadeen in rasuululahi moxamed sala allahu alay slam alla soo saaray waxyna uu soo dejiyey ayay markiiba cirkaa isla mareen cadaawad cadaawad bay cirkaa isla mareen manay ahayn cadaawad mar damba bilaabantaye bilowgii bay ku talagaleen rasuulka sala allahu alay slm markay warkiisa maqleenba way kusii talagaleen maalintuu madiine yimina waxay ka warantaa safiya bintu xuyay ummina ummi lmu'miniin waxay ka warantaa aabbaheed iyo adeerkeed oo labadaba yuhuudnimo lagu dilay waxay leedahay aabbahay iyo adeerkay dad dad bay igu jeclaayeen deetna markay i yimaadaan galabtii soo carraabaan waan ka hor carari jirayoo waa ii soo tartami jireen way soo qaadi jireen deetna maalintii rasuulku soo hijrooday sala allahu aley wasalam ayay raageen waa sugnay waa sugnay carruurtuna kuwa waalidka suga goor dambe yimaada igoo daallan oo cagajiidaya deetna waan ka hor cararay sidii caadiga ahayd anagu xaaladda isbedeshay warka ma hayo siday u hor erdaysay ayaa cidwey eegi weyda ba jiri aabahayna ima arag ima arkaynba adeerkayna ima arkayaba bal ilmo yaroo soo cararayo oo oo soo farax faraxsan oo soo qoslayo oo aan la arkaynba inuu jiro inuu joogo halkay nimankaa ka gaadha cadaawaddu iyo nacmaashiyo waan iska soo dabagalay bay tiri ha ilmo yaroo dee aan khalaas xaaladdii uu yaqaanay lawa dabeetna waan iska dhegaysanaya adeerkayba waxuu ku leeyahy abahay ahuwa huwa ma isagiiba sidu nacam atu'akidu wa tusbitu miyaad og tahay oo sugaysaa haa buu yidhi famaadaa fii nafsika minhu maxaad go'aansantay markaa xuyey baa odhanay markaa cadaawatuhu wallaahi maa baqiitu ulle inta aa sankayga neefi ku jirto waan cadaawadinaya yuhuudna saasay kula socotay markaasay markay rasuulka colaadiyeen dee waa tii geeyeysiisay in labadoodaba muslimiintu ay gacan ku dilaan oo ay baabiiyeen cadaawadda halkay dhigtana waa la garanaya markaasay markay diintan cadaawadiyeen xaggee u eerteen ila meelay qabsadaan bay u baahan yihiin sixirkii iyo diintii fircoon bay ku laabtay ila nabilahi maxamed wuxuu wadaa waa diintii muuse iyo tii ciise iyo tii ibraahim iyo ambiyada oo dhan diintoodii weeya toodii waxyigii xaqa ahaa tawxiidkaa way ka yaaceen cadaawad baana uga yaaceen xaggee u ordeen tii baadilka ahayd iyo sixirkii ilaahay ka badbaadiyey ee ninkii addoonsan jiray carruurtooda la kala layn jiray ayay ku laabteen almasalatu thaaniyatu wahalaahuun kufruhum waxay ku kufriyeen bilxaqi aladii maca kayrihim xaqii cid kala wadato ayay ku kufriyeen minman cidda ayaa wadataa laa yahwuunahu aanay hawadoodu doonayn markaanay jeclayn ee hawadoodu aanay raalli ka ahayn way ku kufriyeen waynagu soo noqnoqotay masaladani waana shay macruufa oo mar walba dadka ka hor istaaga xaqa kufruhum bilxaqi xaqa way ku kufriyaan idaa kaana haddii xaqu yahay maca man cid hadday wadato ciddaasoo laa yahwanahu laa yahwownahu aanay doonayn kama qaala tacaala sidii ilaahay yidhi wa qaalat alyahuudu yuhuudu waxay tidhi laysat annasaara nasaara ma aha calaa shayin shay kuma sugna ma nasaaradu cidlay fadhiyaan waxyi ma haystaan xaq kuma taagna niman bannaan iska batirina wey wa qaalat nasaara kuwii kan loogu jawaba waa radficil laysat alyahuudu calaa shay yuhuudi meel laba iyana ma haystaan xadhig alla xadhiga haystaan ma jirto cidlay gudcil bay gudayaan inta badanna waxa weeyaan waxyaalaha xaqa lagaga fogaaday ka mid tahay raddu ficilka nin baa marka hore tacadiyaya aduu kugu tacadiyaya wuxuu ka odhanaya wax alla waxaad haysataa ba iyo ta'tuuna ma tihid xaq meel laba kama haysatid dafarka oo kaalay adigu miyaan afkugu oolin adigu miyaan intaa odhan karayn masaaadna odhanaysaa wax alla waxaad haysataa aayad baa akhriyaysaad leed maca aayaddaada inta badan waxaa keentaana waa nooca wuxuu idhi kii jiray nin baa wuxuu idhi sabuu caliyan idaa sabuu catiiqakumu kufrun bikufrin wa iimaanun biiimaanin subxaana allah markay kala durkeen niman layaa shiica iyo nawaasib shiica iyo nawaasib shiicaduna waa kuwan cali ku talax tegey nawaasibtuna waxay ku talax tegeen mucaawiye iyo cusmaan iyo dhinacano waxay ka hor jeedaan shiicada waa raddu ficil annagaan aqoon bay waa nooca ka horgee weeyaan deete wuxuu ihi sabuu caliyan caliba caaya idaa sabuu catiiqakumu hadday abubakar idinka caayaan marka abubakar caayaan idinaa haddaa saxaabi hawtuna odhan waa saxaabi idinkuna intay yidhaahdeen in leeg hee kufrun bikufrin wa iimaanun biiman hadday kufr la yimaadaan haddaan la kufriya hadday iimaan la yimaadaanna hee subxaana allah huwa raddu ficil halka ugu daran maxaa murji'aha heerkaa gaarsiiyey say khawaarij uga cararayeen nawaasib maxaa heerkaa gaarsiiyey say shiica uga cararayeen jabariye maxaa heerkaa gaarsiiyey say qadariye uga cararayeen qoloba qolay ka cararaysaayo koonahaasay isu buusaysay ay kadinka xagga uga dhacday qolo kalena say dariiqa isaga buusaysay ayay koonaha u dhacday siraata almustaqiimkunbay laba dacal uga kala daateen ninba nin buu ka durkaya inta badanna way dhacdaa cid baad nacaysaa saa isaga ururinaysa leedahay cidda ayaan lagugu sawirin yaan lagugu arkin ha u dhowaanin cid xagga u socoto dee adigu haba ka soo noqoninba marka saa isu wado wado wado xagaad ku dhacaysa gebigaasaad ka dhacaysa marka way dhacdaa qofku in hawada cid uu jecel yahay waa inaan xaqa dhinac marin tuu necab yahayna waa inaanay xaqa dhinac marin almasalatu ahaalisatu wahalaahuun tanaaquduhum way isjabinayaan way isburinayaan fi liqraari waalinkaar waxay ogol yihiin iyo waxay diidan yihiin ayaa iska hor imanaya oo isjabinaya inkaaruhum waxay inkireen oy diideen maa aqaruu waxay oggolaadeen annahu min diinihim kamaa facaluu fii xaji ilbeyti faqaala tabaaraka wa tacala ilah wuxuu yidhi waman yarqabu waman yarqabu can yaa nacaya can millati ibraahiima nabiyullaahi ibraahim milladiisii tawxiidkii yaa nacay ilaa man cid mooyaane ciddaasoo safiiha kharibtay nafsahu naftiisa kharibtay oo caqligaabnimo ku riday mooyaane cid kale ma nacayso cid caqligeedu dhan yahay oo caqli haysa oo fariida ah oo wax garanaya oo garasho ilaahay siiyey marnaba gees mari mayso millati ibraahiima tawxiida shirkina ka dooran mayso nimankani waxay ogol yihiin waa kuwii ku doodayey ibraahim baanu taabacsannay millati ibraahim baanu haysannaa xajkuna muxuu yahay iyo qibladoo la qaabilaa kacbadu waa millati ibraahim kacbada yaa dhisay yaa dhisay nabiyullahi ibraahim bitacaawun maca man maca ibnihi ismaaciil haddana mar alle markii kacbada loo soo jeestay ee ilaahay subxaana wa tacaala amray ummaddan inay kacbada u tukato waa kuwii ku kiciyey zawbacada tashwiishka waa kuwii brobagandada sameeyey waa kuwa ilaahay lahaa sayaquulu sufahaa'u min annaasi hee maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha waa sufahaa aayaddana safiih bay ka dhigtay taa kalena safiih bay ka dhigaysaa safiiha ugu daran adduunka ugu caqliga liitaa waa ka intuu tawxiidka fahmo haddana ogaanu garab maraysa yuhuudda oo kale xaqii buu fahmayaa haddana wuu garab maraya wanaaggii buu arkayaa haddana waa diidanyey asfaha sufahaa weeye cid ka caqli gaabanina habeeraate ma jirto bal waxay sameen barobagandada ugu darnay waxay idhahdeen nimanku waa niman khatara waxayna waaye kuwii ku dhintay ka warrama saxaabaa dhimatay intaan la bedelin iyagoo baytulmaqdis u tukanaya kuwaa ka warrama salaadla'aan soo maaha qofkii salaadla'aanna soo kaafir maaha ka kaafirkana soo naar ku dambayn maayo asuu ilahay yidhi wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina iyo salaaddiina ma dayacayo oo iimaan salaaddii baa iimaan lagu sheegay waana iimaan qofka salaadda waayaana iimaan ma laha kaafir buu noqonaya markaa waa tanaaqudeenoo marna waxay leeyihin diintii nebi ibraahim baanu israacsannahay oonu dabagalsannahay marna xajkii bay diidaan iyo kacbadii in loo jeesto waana tanaaqud haddaad raacsan tahay dee wuxuu sameeyey ixtiraamu qadariyo ka dambe almas'alatu alraabicatu wahalaahuun kullu firqatin koox kasta tusakii waxay ammaantaa nafsaha nafteedoo keliya ammaantaa duuna hayrihaa cid kale ammaani mayso cidda kale badday ku daraysaa iyaga waxay ka dhigaysaa waslad xaaraana oo meel la qaato aan lahayn iyaguna dahab la aslay oo aan meel la tuuro lahayn ay iska dhigayaan inna kulla firqatin firqad kasta taddaci waxay ku andacootaa annaha annaajiya inay iyadu tahay ta keliya badbaadiisa faakdabahum allahu ilaahay baa beeniyey biqowlihi qowlka u lahaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan yadkhula aljanna jannada geli maayaan ilaa man cid mooyaane kaana ahaaday huudaa yahuudi ahaaday oo diinta yahuudiyadda qaatay aw nasaara ama nasraani noqday tilka taasi amaaniyuhum waa ididiiladoodii iyo waxyaalahi ay ku hawoonayeen qul waxaa tidhaa haatuu keena burhaanakum daliilkiina tilmaamaya in annagu idinku jannada keligiin leediin in kuntum waa haddaa saadiqiina runtihiine uma dabeetna bayana ilah wuxu caddeeyaa sawaaba biqowli waxa uu yidhi bala bala alamru haakada man aslama ciddii hogaamisay wejha wejigiisii wejiga waxa la yidhahda masalan waa dikru ljus'i wa iraadat alkulli jus baa la sheegaya waxaana loo jeedaa maxay jidhkiis oo dhan qofka wejigaa dee u ah hormood halkuu u jeestaabaad jidhka kale ula jeesanaya sidaa awgeed qofkii wejigiisa u jeediya lilaahi ilahi ikhlaas dartii walxaal huwa muxsinuun muxsinuu yahay mutabic rasuulka raacsani kaa ayuunbaa helaya jannada cid kale heli mayso ikhlaas iyo mutaabaca ayaa lagu helaya ilahi subxaana wa tacala taskiyat alanfus altaskiya alficliya ilahay wuu ogoliyey qad aflaxa man sakaaha waqad khaaba man dasaaha ficliyan inaad nafta aad dahirto oo cibaadada iyo khashyada iyo maxabada ilahay ku dahirtaa alla waa ogoliyey lakiin ilahay wuxuu necab yahay altaskiya alqawliya sheegashada keliya af maran falaa tusaku anfusakum huwa aclamu biman ittaqa naftiina ha dahirin oo afkiina keliya isku dahirina ficliyan isu dahira lakin ha sheegin ha odhan anigaa dahiran alam tara ila aladiina yusakuuna anfusahum bal illahu yusaki man yashaa walaa yudlamuuna fatiila laysma dulmiyaayo markaa taskiya ficliyaa loo baahan yahay lakiin adigu tidhaahdo anugu waxaan ahay waxaygu wixii aan idhahdaa unbaa xaq ah oo saafiya meel laga tuuro ma laha waxaan idhahdaa meel laga tuuro ma laha ee waa wada xaq weeye wixii khayrka yidhaahdaana ya markaas islaamka la joogo saxaa islaamku waa wada xaq meel la tuuro ma laha wixii islaamka ka soo hadhayna ya waa baatil ahlu sunna marka la joogna maxaa la odhanaya ahlu sunna qowlkoodu waa wada xaq cidda ka soo horjeedaana waxa u badan baatil wax wax yar oo xaqa way haysan karaan laakiin baatil baa u badan lama odhanayo gebigoodu waa wada ee waa wada xaq waa wada baatil lama odhanayo marka la joogo axkaam sharciyana waxaa la odhanaya qaabkii imaamu shaafici radia allahu taala raximah allahu tacaala muxuu ohan jiray qawlii sawaabun yaxtamilu alkhata qowlkayga sawaabaan anugu haystaa laakiin yaxtamil wuxuu ixtimaalaa khata wa qowlu hayri khata'un saan anugu haysto ninka kale waa qaldanyey yaxtamilu sawaab sawaabna way dhici kartaa inuu saxayina way dhici kartaa markay fiqi taagan tahayna waa caynka laakiin taan idhahdun baa sax ah waana xaaraan wixii ka soo hadhay qofku wuxu odhan karaa waa raajix taasaa ila xoog badan sawaabka saasaa u dhow alaqrab lisawaab lakiin nagu waxayn barannay in la bireeyo un wixiiba bir lagu gooyo ladhaa looga noqon maayo sida aanu gooyo weeye khalas qadiyadina waa fiqhi waa masala taxtamil awjuh wejiyay ixtimaalaysaa weji keliya maba lahaba almasalatu alkhaamisatu wahalaahuun taqarubuhum ila allahi ilaahay bay ugu dhowaanayaan bificli almuxaram ficil xaaraana ilahay xalaal baa loogu dhowaadaa daaca loogu dhowaadaa atacabudu in lagu cibaadaysto bikashfi alcawraati cawraadka oo la faydaa ka qowlihi qowlkii ilaahay yidhi waidaa facaluu haddii ay sameeyaan faaxishatan xuma hadday sameeyaan qaaluu waxay idhaahdaan wajadnaa waxaanu hellay calayhaa faaxishadan aabbaa'anaa aabbayaashaynu ku dul aragnay wallaahu ilaahayna amaranaa biha isagaabana amrayba almasalatu asaadisa wahalaahuun taqarubum ila allahi allay ugu dhowaadaan bitaxriimi alxalaali xalaashii oo la xarimo wa taxliili alxaraami xaaraanta oo la xalaaleeyo atacabudu bitaxriimi alxalaali kamaa tacabaduu waa say ku cibaadaysteen bishirkiga oo kale almasalatu asaabica wahalaahuun itikhaadun waxay ka dhigteen alaxbaara culimmadoodii iyo waruhbaana cubaadoodii cibaadada badnayd arbaaban rabiyaal min duuni illaah atacabud in lagu cibaadaysto biitikhaadi alaxbaari axbaartoo laga dhigto iyo waruhbaani cubaada arbaaban rabbiyaal min duuni illahi ilaahay sokadii saddexa masalo laba isleh ta kalena oo iska raacinay ilaahay waxaa loogu dhowaadaa wuxuu jecel yahay ilahay waxaa loogu dhowaadaa wax daaco ah ilahay waxaa loogu dhowaadaa cibaado laakiin xaaraan looguma dhowaado sidaa awgeed baa gaaladii carbeed waxay samayn jireen marka maka loo soo xajo niman waxay ahaayeen dictatora oo isla weyn oo dhaqaalahana yaqaana soo loo sameeyo baadil la ku cuna dhaqaalaha deetana dadkii soo xajayay maxay ku odhan jireen siyaabul waxaa la yidhaha siyaabu siyaabulxaram baa lagu xajaa siyaabulxilli maryaha bannaanka kala timaadeen iska dhiga maryahan iibsada suuq waa la seysanaya maryahan ku xaja marka intaasoo laga yaabo inay boqolaal imanayeen beriga ama kumanaan to ma imanayen kolle boqolaal kun iyo malaayiin ma iman jirin laakiin kumanaan ka soo qaada ama boqolaal hadday yimaadaan markina tuulo yar ay tahay suuqeedu markaa xaami buu noqonaya ninkii hadduu ka yabaalo oo iibsan kari waayo maxay odhanaya inoo waxaad samaysaa maryahaagan caadiga ah ku dawaaf laakiin mar alle markaa saa ugu dawaafto tuur waa isla meeshiun mar alle hadda dalkaagaan ku gaadhin markaa sidaa ugu dawaafto halkan ku tuur laga ina iyagu qaataan ba masaakiinta qaataanba si kale hadduu la lexajaclo idhaa maryahay waa cusub yihiina halkaa soo dhigo oo adoo sidii alla kugu dhalay sidii alla kugu abuuray ah walciyaadu billaah afkaa inaga boobay sidii ilaahay kugu abuuray adoo ah ku ku dawaaf sayagoo salaq leh oo qaawan ayay ku ayay ku dawaafi jireen waa kii rasuulku sala allahu alayh wasalam sanadkii uga raagay xataa sanadkii sagaalaad muu xaji wuxuu xaji waayey nimankaasaa laga eriyey meesha cali bn abi taalib baa ka iclaaminayey an laa yaxuja bacda alcaami mushrik walaa yatuuf bilbeyti curyaan nin mushrikina yuu soo xajin nin dambe u qaawanaya la arka sidaasay siday ahayn bay ku dawaafayaan mudh iyo adariiq iyagoo ah waxaa la yaable dumarkana way la saayirayaan meelaha daldalooli jirhka yar daldalooli waxaa la daldaloolayaa marada daldalooli baa la odhanayaa maasay gabadhu kudood ku gabaysa alyawma yabdu bacduhu aw kulluhu wamaa badaa minhu falaa uxiluhu maanta cawrada waa banaanka bay leedahay wixii iga bannaanaadana xalaal ma ahay ayaa layga eegi subxaana allah ya waa wax khatara weeye saasay samayn jiraan marku taaglaynta mararka caadigana way iska qaawanaan jireenba xataa markii kacbada la dhisayey markuu cabbaas radia allahu tacaala canhu xilligii gaalnimadiisa rasuulku wuxuu uhi yaa moxamed yaanay dhagaxaanta ku jarine garabkanaad aad ku sido dhagaxaanta iska daayo guntigaaga halkan saar garabka dhagaxa isaga dhig oo maslaxad rakiisa maslaxad rakiisa dhagaxuyuu ku jarayn cawradaaduna ha muuqato oo wax la yaab la weeye waa fiqi qalloocan oo madaxa u socda dabeetana waa rasuulku sidiisu siriyaal ila waa laga wenyahay nebina ma ahayn xilliga dabeetana ilaahay baa ilaashanaya wuu suuxay isagoo la sawbi sawbi buu ku booday dibna dabadeetana maro uma furin marka la yidhahdo war maxaa saa u yeelaysaan waxay odhan jireen qaaluu wajadnaa calayha abaana sanaana beesha kusoo gaarnay igoo qaaqaawan wallaahu amarana biha waana cibaado o waaba lagu xajaaba alla loogu dhowaadaayo maryahan eg shaydaanku halkuu ka soo gelaya maryahani waa kuwaynu ku soo dembaabnay buu odhanaya maryahani waynu ku soo dembaabnay maryahaad ku soo dembaabtay alla ku caasiday haddana alla ku caabud macquul maaha iska dhig maryihii cala alaqal jirkaagana oo markaan alla caasiya jirkan maan wadan miya jirkan miyaan dhigaa iyo waa mogti qaacida may odhanin laakiin waa wax shaydaan uu u horseedaayo ilaahay waxay ugu dhowaadaan xalaasha oo la xaaraantinimeeyo iyo xaaraanta oo la xalaaleeyo waanay dhacdaa horena way u dhacaysay iminkana way dhacdaa ilaahay waxyaalaha waxna xalaal buu ka dhigay oo wuxuu rabaa in xalaasha loo isticmaalo loogana dambeeyo lana rumayna xalaalta waxna wuu xarimay in la rumayna xaaraanta lagana fogaaduu rabaa in arrintii la khalkhaliyaa waxa weeyaan waa dembi culus oo jaahiliyadu lahaayeen dadka samaynayana waa ayo kuwa cilmi iyo cibaado lagu tumayo weeyi markii cadi ibni xaatim adaa'i markuu soo soo rumeeyey diinta ee uu soo islaamay ayaa rasuulku wuxuu akhriyey ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaah waalmasiixa bna maryam ninka nin kristaanoo khatar u ahaa oo diintaa ku fogaaday seed wuxuu ya rasuula allah maa cabadnaahu rasuul allah aayaddan waxay leedahay way caabudeen dee aniguna maanaa caabudin nimankaanaa xoogwaa lahaa garanaya wuxuu qaatay cibaadada sheegaya in la sujuudo oo loo rukuuco deetna wuxuu yihi rasulku sal ly slam alaysuu idaa axalluu lakum alxaraama ittabactumuuhum qaala nacam alaysuu idaa axalluu idaa axaramuu calayhim alxalaala ittabacuuhum markay xaaraantana u xalaaleeyeen ma raaci jirin haa fa tilka cibaadatuhum iyaahum cibaadaday iyaga u caabudayeen waa taasum qofka haddaad uga dambaysa tiraado wax yaa jideeyey hebel kol hadduu jideeyan waan raacaya rabbi baad ka dhigatay rabbi macneed maaha inaad leedahay wuy abuuray wuu arsaaqaya wuu dilaya wuu noolaynaya taas waa heer fog weeye laakiin heerka kale waxa weeye inaad tidhaahdo isagaa imaamulaya isagaa waxna ii xalaaleeya waxna iga xaaraantinimeeya maanta waxaa halkii gelaya almajaalis altashriiciya majaalista looga samaystay inay wax tashriiciyaan oo iyagu wax kala gooyaan markaasaa waxaa la odhanayaa golihii sharci dejinta iyaga sharciga dejiya maa sharacuuhu fa huwa sharc waman lam yusharicuuhu falaysa bisharcin waxay jideeyeen waa sharci waxaana jidayna sharci maaha waa khatar weeyaan islaamku wuxuu yaqaanaa golo tashi majlis shuura oo tashiya uun oo imaamka la taliya taladoodana u qaato marmarna aan u qaadaninba laakiin qaar iyagu dejiyo la yidhahdo waa hay-adda sharci dejinta ugu sarraysa iyagaa qanuunka fasira mufasiriinta waaweyn ee kibaarta ah ya waa qadiyad khatara weeyaan arrintaasna waa arrin culus weeye ilaahay subxaana wa tacala in laga baqdo oo la iska ilaaliyo ayaynu u baahan nahay inahaasaynu kusoo oreynaa subxaanaka allahuma bixamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحن كسو جرني مسائل الجاهلية مسائشي قالضا يحلقي دينة الإسلام ككهر ريسي جري التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ee rasuulku ku garamaro ku khilaafay qolooyinkii jaahiliyadda ahaa waxaynu soo gaadhnay masaladii toddoba iyo soddonaad almasala athaamina wathalaathuun ilxaaduhum waxay leexiyaan fii asmaa'i illaahi ilaahay asmaadiisa iyo wa sifaatih alilxaadu fi sifaat baa horreeya ka qowlihi tacaala sidii ilaahay lahaa walaakin ha yeeshee danantum waxaa u qaadateen oo filayseen oo malayseen anna allaha ilaahay laa yaclamu inaanu ogayn kasiiran in badan inaanu ogayn oo mimaa shaygiiyo tacmaluuna aad samaynaysaan almasalatu ataasicatu wathalaathuun alilxaadu in la leexiyo fii asmaa'i illaahi tacaala magacyada ilaahi alilxaadu fi lasmaa ka qowlihi qowlka ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wa hum iyagu walxaal hum iyagu yakfuruuna ay ka kufriyayaan biraxmaani allaha raxmaana ayay sidaa yeelayaan labada masale sheekhu isku qabtay waa laba ay ahayd mid un la yskaga dhigo xagga cadadku miday ku kala baxaysaa mooyaane waa isku mid weeyaan waa alilxaadu fii asmaa'i illaahi wa sifaatihi ilaahay asmaa buu leeyahay wan wanaagsan wuxuu leeyahay sifaad sarreeya oo qiimo badan oo aan mid la qabta iyo mid liidataa toona aanay ku jirin ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa uu ka hadlayo waxa uu lahaa walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay wuxuu leeyahay asmaa wanaag badane ku barya wadaru aladiina yulxiduuna fii asmaa'ih kuwa ilxaadka ku samaynayna iska ilaaliya sidaa awgeed asmaada ilaahay in alla lagu baryaa waa shay aad iyo aad u muhiima oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay marar badan ilaahay waa ka hadlay sidaa awgeed culimmadu waxay idhaahdaan asmaada baryadeedu waa laba nooc in ilaahay asmaada lagu baryaa maratan mujmala wa maratan mufasala mar waa mujmal oo maxaad odhanaysaa allahuma biasmaa'ika alxusnaa wa sifaatika alculaa ilahay oo asmaadan waa wanaagga badan iyo sifooyinkaaga sarreeya waxaasaan kugu weydiisanaya ama sidii xadiiska rasuulkaa sala allahu aleyh wasalam as'aluka bikulli ismin huwa lak samayta bihi nafsak aw ansaltahu fii kitaabik aw callamtahu axadi min khalqik aw ista'sarta bihi fii cilmi alghaybi cindak waasaad sheeganaysaa waxaagii waa asmaadii isku duuduuban mid kalena waa la sameeyaayo wixii aad rabto isamka munaasibka ku ah ayaa alla lagu barya allaahuma akfir lii fa innaka anta alghafuur allahuma arxamnii fa innaka anta araxiim allahuma innaka cafuwun cafi baad rabtaa maogta magacii baa sheegaysaa innaka cafuwun tuxibu alcafwa markaa waxaan suurtagal ahayn cagsiga adigoo raxmad raba inaad tidhahdo allahuma yaa muntaqim ya irxamnii ya suurtagal malis allahuma yaa maanic acdinii almaanic almucdi walmaanic waa asmaada ilahi subxaana wa tacaala marka markaad doonaysa wax laysiiya inaad tidhahdo maxay allahuma yaa mucti ama yaa yaa wahaab iyo wixii la mid a asmaada ilahay baa lagu baryaa asmaada ilaahayna subxaana wa tacaala inta laynooga sheego waa sagaal iyo sagaashan ina lilahi tiscan wa tiscuuna isma man axsaahaa dakhala aljanna ixsaaguna cayn ku noqonaya ixsaagaasi waa in la xafido alxifd wa macrifatu macaaniiha macnaheeda iyo sharaxeedana in la fahmo oo hoos loogu dhaadhaco oo macnayaashay xambaarsan tahay laqarto la garto iyo sifooyinka lagu sifoobi karo in lagaa helo asmaada sifooyinka ilaahay waxay ka waa laba nooc qolo adiga waxa weeyaan laguma sifoobi karo waama xaaraanba sida sifatu alkibriyaa iyo sifat alciz iyo wixii la nooca laguma sifoobi karo laakiin alixsaan iyo iyo alcafi iyo alkaram iyo wixii lagu sifoobi karo inaad ku sifowdo iyo ta afraad oo ah maxay inaad alle subxaanahu wa tacaala aad ku barido ixsaanka waa kaa qofkii saa sameeya jannada ayuu gelaya haddaba ilaahay wuxuu inooga digay ilxaadka ilxaadka asmaada iyo ilxaadka sifaadkuba way jiraan ka asmaadaynu ku horrayne ilxaad horta waxa la yidhahdaa waa leexin walihaada sumiya laxdan laxdan luxudka maxaa luxud loogu bixiyey xabaashii sidaa ahayd ee sinnayd ayuunbuu ka iil iil baa laydhaha wuu iishay dhinac buu u leexday marka ilxaadku waa leexin asmaada ilaahu la leexiyo iyo sifooyinkiisoo la leexiyo asmaada ilaahu la leexiyaa waa afar nooc afar qaab bay u leexiyaan mulxidiinta leexisaa ilxaad ishtiqaaq in ilaahay asmaadiisa wax laga dhambasho wax laga goosto qayb baa laga goosanaya amaba sibaa loo yar jarjaraya sidii ay mushrikiintu u samayn jireen cusayr asnaamtooda markay u bixiyeen sanamkoodii xaggee ka keeneen ya cafwan alcusa cusa markay u bixiyeen xaggee ka keeneen min alcasiis laata markay u bixinayaan min allah almanata min almanaan way ishtiqaaqayan waxun bay ka jarayaan ama wax yar bay ku darayaan waxaa jira taawiil ilxaad la yidhaahdo ilxaadu tasmiya ilxaadu tasmiya ilahay baad magac u bixinaysaa adugu magac hor leh asmaada ilaahayna waa tawqiifiyo looma bixiyo iminka nin weyn oo halkaa taagan walilahi almasalu lacla ilahay tusaalaha sare isagaa leh nin weyn haddaad tidhahda hebelow kaale magac baan kuu bixinaya waabu xanaaqaya adeer mahooyaday baa timsa aabbahay baata maxaad igu bixinaysa maxaad igu bixinaysa maxaa la yidhahdaa magac baan waayey dabeetna allihii weynaa subxaana wa tacaala ayuu nin walba odhaya waxbaan u bixinaya xabasho odhantaa kanaan u naqaana iskaabeer baan u naqaana gaaladu gorh baan u naqaana soomaalidu eebe war waxa ilaahay midna ma laha ilaahay midna ma laha asmaadiisu waa macruuf isagaa isu bixiya walilaahi alasmaa'u alxusnaa isagaa isu xulay laakiin waxbaan isaga jacburinayaayo wuxuun baan u baranaya waa ilxaadu tasmiya la ydhaha wax bannaan maaha waa ta labaad ilxaadu ta'wiil baa jira asmaada ilah la awiilo oo dhinac loo leexiyo oo magacyadii sifadii laga laga jaro ilxaad ta'wiil baa la ydhaha ilxaadu rafdin baa jira in la rafdiyaba odha ilaahay asmaa maba sifaad maba laha say muctasiladu leeyihiin muctasilada oo kale waxay leeyihiin asmaada ilaahay waa calam calam maxaa looga jeedaa sidaa innaga laynoogu yaqaano hebel qofaynu u bixinaynaa saalax saalix baynu bixinaa huwa faasiq waxaanu u bixinaynaa hebel xaliim isagoo qaduuba oo cadho badan ayaan u bixinayna mid baynu sahal u bixinayna wahuwa sacab isagoo innaga waxaynu waa calaamadun hebel hebel ku baro oo kaga bara hebel laakiin sifo maaha ilaahay laakiin asmaadiisu waa maxay waa asmaa wa awsaaf wada socda hafuur waa magaciisii waana sifadii raxiim waa magaciisii sifadiina waa xambaarsan yahay samiic waa magacii haddana muxuu xambaarsan yahy ya sifadiina wuu xambaarsan yahy marka iyagu way kala saareen muctasiladu waana nooc min alilxaad maxay yidhaahdeen asmaadii waa ogol lahay lakiin maxaanu diidanay sifaadkii sidaa ogeed baa waxaa laga sheegaa wax doqonnimo ah caliimun bilaa cilmin samiicun bilaa samcin basiirun bilaa basar raxiimun bilaa raxma wax xataa caqliga ibniaadamku keeni maayo haddii nula hebel waa caalim maxaad fahmaysaa cilmi buu ku noqday ma lagu odhan karaa waa caalim bilaa cilmi ah ya waa indhaqaba bilaa indha ah wax aan dee xataa caqliga ibniaadamka gelaynin ayay ka dhaadhicinaya sidaa ogeed baa ilaahayn badan inoogu diiday qolooyinka rafdiya waxaa ka mid ahaa ee mushrikiinta mushrikiintu waxay aad u diidanaayeen isimka raxmaan wa idaa qiila lahum istuduu liraxmaani qaaluu wama araxmaanu anastuduu limaa ta'muruna way diidi jireen markay rasuulku yidhi bismi illahi raxmaan raxiim baan qorayaana waxay dhan ma naqaan anagu raxmaanka raxiimka adaa la yimi waxaad noo qortaa bismika allaahumma sulxigii xudaybiya allaahuma baanu naqaanaa raxmaanna ma naqaan raxiimna ma naqaano marka asmaada ilaahay iyo sifaadkaba in la ilaaliyaa waxa weeyaan waa masalo islaamiya in labadaa la diido amaba la kharibaana waa masala jaahiliya la doonaya la iska ilaaliyo almasalatu alarbacuun altacdiilu in ilaahay la cadilo sifaadkiisa ka qowli aali fircawn sidii aalu fircawn ay yidhaahdeen almasala alxaadiya walarbacuun wasfu llahi in ilaahay lagu sifeeyo binaqsi liidasho nisbatu naqaa'isi liidashada oo loo nisbeeyo ilaahi ilaahay subxaanahu nasahnaaye kalwaladi awlaad iyo walxaajati baahi iyo watacbi daal maca tansiihi iyagoo ka nasahaya ruhbaanihim culimmadooda iyo cubaadooda can bacdi daalika arrimaha qaarkood ayay ka nasahayaan iyo almasala ahaaniya walarbacuun ashirku fi lmulki mulkiga ilaahay ayaa shirki la gelinaya ashirku waxaa la wadaajinaya fi lmulki lahaanshiyaha ilaahay baa cidla la siinaya ka qowli lmajuusi saddex masalo oo saddexduba jaahiliyadu leedahay ayaynu israacinay ta hore waa tacdiil tacdiilku waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisii oo aad u diidid kuwayn markii dhowto sheegaynay sidii muctasiladoo kale sifaadkii alleh ayaad caddishoo tidhi ilaahay sifa ma laha maxaa geyeysiiyey inay diidaan ilaahay sifadiisa maxaa geyeysiiyey waxay leeyihiin ilaahay baanu qadariyaynaa ilaahay baanu weynaynaynaa alla waxaanu ka ilaalinaa maxay inuu khalqiga shabaho waayo waxay arkeen qolo laydhaha mumasila ama mushabbiha oo iyagu leh sifada ilaahay sheegtay waa taa khalqiga uun haddii ilaahay yidhaahdo wayabqaa wejhu rabbika meel kale ha ka doonin waa wejigaa khalqigu leeyahayo haddii ilaahay la yidhahdo limaa khalaqtuu biyadaya gacmaha caadigaa eeg haddii ilaahay ka yidhaahdo waa kanuun markay kuwaa ka yaabeen war ilaahay waa liideenoo khalqigaa la nooc dhigteen ayaguna cagsigii kala tegeynsanta sheegaynay markaasa yidhahay waxa malaba xataa ay culimmadu yidhaahdaan haulaai yacbuduuna cadaman waxay caabudaan cadam waan jirinba waayo markuu yidhaahdo laa fawqa alcaalam walaa taxta alcaalam walaa yara walaa yura laa yamiina walaa shimaala walaa fawqa walaa taxta walaa yubsir walaa yasmac walaa un baa la wadayaa un hatay culimadu markaasa yidhahda hadii la silaa qof cadamka tilmaan cadam waxaan jirin intaa wax ka badan kuma tilmaamo waayo cadamku cadamku xataa sifuu leeyahy cadam waxa aan jirin sifuu leeyahay sifadiisu waa maxay waxa aan jirin sifuu leeyahy waa maxay sifo jiritaan la-aan uu leeyahy sifo la yidhaahdo maxay jiritaan la-aana iyagu xataa wax leeyihin midhna ma laha makhluuqaadka haddii lagu dhaha tiirkaas sifuu leeyahay mikrofonkana sifuu leeyahy wax aan sifo lahayn ma jiro see ilaahay markaa subxaana wa tacaala bilaa sifa u noqon karaa mucadiliintana waxaa ugu horreeya calankooda sidaa fircawn wuxuu yidhi yaa haamanu bni lii sarxan lacallii ablugu lasbaab asbaab asamaawaati fa attalica ilaa ilaahi muusa waxa lay dhiso waxaan soo daawanaya soo daalacanaya soo eegaya bal ilaahan muusa samada ku sheegayo wa inii la adunnu kaadiba halkaana kuma ogiyo ma jira ee been baan u haystaa inuu beenaale yahay ninkii koowaad ee cadilay ilaahaynaanu caalin calaa khalqi aanu ahayn oo aanu ilaahay sarraynin fircoon buu ahaa marka wax alla wixii ilaahay cadila eedhaa ilaahay ma sarreeyo oo meelba waa jooga ama sifo ma laha fa hum atbaacu fircawn fircoon bay daba socdaan marka tacdiilku waa khatar waana arrin aad iyo aad u xun weeyaan ta labaad oo iyadana yuhuuddu lahayd ilaahay oo loo nisbeeyo sifaadka nusqaanta ah ee liidashada ah ee hooseeya ee aan ibni aadamkaba loo quudhin amaba qaar ibni aadamka loo quudho laakiin ilahay aan loo quudhayn naqsigu waa laba naqsi mutlaqa iyo naqsi nisbiya naqsiga mutlaqi waa maxay goor walba waa nusqaan sida dee lixaad la-aanta oo kale alcama iyo asamam dhegan la-aan indhan la-aan maxaan ku dhahdaa waxyaalaha noocaasa waa waa waxaa la ydhaha waa nusqaan joogto ah waxaa jirta nusqaan nusqaan nisbiya innaga nusqaan inaguma aha laakiin ilaahay subxaana wa tacala waa ku nusqaan sida hurdada oo kale innaga waa inoo kamaal qofka hadduu hurdo waayena dhakhaatiirtu ku wareerayaaiyo halaysoo duceeyayo cashar baa loo dhigayaa waa nooc min alkamaal innaga awlaad inaad dhashaa waa nooc min alkamaal hadduu dhali waayo waxa laga yaba inu muddo dheer wareego oo ilaahay baryo oo aad u ducaysto oo laystaweeyo oo lakiin ilahi waa ku nusqaa subxaana wa tacala waayo inagu baahi baynu u seexannaa ilahay ma baahdo subxaana wa tacaala mana daalo waxaynu wax u dhallaa ha ku intifaaceen adduunka ha kugu anfaceen aakhirana ha kugu anfaceen ilaah uma baahna guurku innaga waxa weeyaan iyo qofku inuu yeesho mayl uu jinsiga kale u iishaa waa waxay ku tahay kamaal ilahay laakiin waanu ku nusqaan ilahay waa ku nusqaan subxaana wa tacaala uma baahna jinsi kale oo u leexdo sidaa awgeed qaar ilaahay ka go'ay oo yuhuuda oo ilaahay u cadhooday ayaa ilaahay waxay subxaana wa tacaala ku sifeeyeen sifooyin badan waxay ku sifeeyeen ilaahay daalo waxay ilahay markuu lixda maalmood samaawaadkii arlada iyo buuraha iyo badda sameeyey maalintii toddobaad waa daalay markaasuu taciba fastaraax wuu daalo wuu nastay markaasuu ilahay u jawaabaya walciyaadu billaah wuxuu leeyahay wamaa masanaa min luquub wax luquub la yidhaha daalnamuu gaadhin mar kale waxay leeyihin in allaha faqiirun ya wanaxnu akhniyaa waa qaar ilaahay ka go'ay yad ullaahi maqluula suu ilahay habaaraya gullat aydiihim iyaga gacantooda hala xidhxidho iyagaa bakhaylla ah gullat aydiihim wa lucinuu bima qaaluu qolooyinka nasaaraduna dee welad bay ilahu nisbeeyeen hataa waxa weeye ruubaantooda iyo culimmadooda iyo cubaadooda way u diideen waxay leeyihiin raahibkiyuu guursanin hadduu guursado waa la eraya kaniisadda waa laga eraya iyagu waxay leeyihin gabadh ma guursan karo carruurna ma dhali karo wixii ruubaantooda ay ka ilaaliyeen ayay ilahay u qureen walciyaadu billah mushrikiintuna waxaan jirnay malaa'igtu waa banaatullah iyaguna isku quri maayo banaatko marka ina loo sheego wuu madoobaanaya waxaad moodaan layihi curadkaagii waa dhintay ama abaaba geeriyoodey haddii inan baa ku dhalatay wuxuu isagu diidanaa ayuu haddana ilaah u nisbaynaya waxaa kaloo la mida alxaaja baahida oo ku ila hadda ilahay baa faqiir iyo wixii la mida walciyaadu billah marka shay aanad naftaada u quudhayn inaad alle subxaana wa tacaala u quudhaa waa khatar weeye wamaa qadaru llaha xaqa qadri ashirku fi lmulki qaybta kalena waxaa sameeya nimanka la ydhaha majuusta dabacaabudka oo iyagu maxay leeyihiin ilaahay subxaana waxay leeyihiin adduunka waxa ka dhacaya laba ilaah baa abuura ilaah alkhayr iyo ilaah ashar bay dhaha ilaah alkhayr oo calaamadiisu ay tahay annuur iftiinka iyo ilaah ashar oo calaamadiisu ay tahay maxay adulma mugdiga sidaa awgeed dabkan ay caabudeen ma laha dabkaana abuuray waxay leeyihin ilaahay khayrku dabkani ka wakiliyo waxbuu ifsiiyaa waxbuu ifiyaayo waxbuu nuuriyaa asanawiya la yidhaha asanawiya waa labaalayaal laba ilaah bay leeyihiin hadday waxaan arkaa waxa odhan ilaah shar baa keenay xanuunada dagaalada abaaraha iyo wixii la nooca wixii kale kalena waxay dhahdeen waa ilaah alkhayr sidaa awgeed baa nimankaasi markii dambe waxa usoo baxay in la yidhaahdo nin la yidhaha musdag musdag wuxuu noqday musdag wuxuu noqday inuu yidhaahdo waryaadha dadku inay isnacaan waa khatar waa ceebaal dadku waa inay walaalaa ilaahay ahaadaan waxa laysku nacaya maxaa ka mid ah xoolahaan u kala soocan xoolo ma kala socnaan karaan waxa laysku nacaa dumarkan kala soocan dumar ma kala socnaan karaan ibaaxiya waxaa la yidhaha mustakiya deete wuxu yidhi yaan la isnicine dumar iyana waa la wada leeyi dhaqaalaha iyo adduunyadana waa la wada leeyi ibaaxiyiin baa la yidhahdaa dabeetana fawday noqdeen aan xoolaha waxba dhaamin bal xoolaha ka sii hooseeya xoolaha waaba difaacdaaba dhadigiis wuu ka dagaalamaa laakiin iyagu kuwani waxbay aaminsan in bay lagu walaaloobayo ha laisku casuumayo marka waxa weeyaan qoladaasina waxa weeye waa qayb kale almasala athalis walarbacuun juxuuduhum waxay jaxdiyaano inkiraan liqadar illaah juxuud lqadar baa masalada saddex iyo afartanaad ah masalada afar iyo afartanaad alictidaaru waxay ku cudur daartaan can kufrihim kufrigooda waxay kaga cudur daartaan bianna allaha ilaahay baa qadarahu calayhim u qadaray alixtijaaju cala allahi bihi ilahay waxaa loo xujaysanaya qadarka masalada shan iyo afartanaad dacwaahum waxay ku andacoonayaan altanaaquda inay iska hor imanayaan oo isburinayaan bayna sharci illaahi sharciga ilaahay iyo wa qadarihi qadarkiisu inay iska hor imanayaan ay aaminsayin masalada qadarku waa rugniga lixaad ee iimaanka mar walbana waa rumaysannahay aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi marka qadarka in la inkiraa waa lagu kufreeya qaabkii la doonaha loo inkiro maraatibtiisuna waa afartaa taqaaniin waa marxalad alkhalq ilaahay waa abuuraa camalkeeni waxaanu samayna alla abuuraa wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun waxaanu samayna innagaa ilaahay baa abuuraa ta labaad alkitaaba ilaahay waa qoraa alcilm iyo almashii'a afartaa weeye ilaahay waa abuuray waanu sii ogaa waanu qoray waanu doonay afartaa qofkii inkiraa wuxuu noqonayaa qolooyinka ku lumay ee ku inxiraafay fii baabi alqadar haddii nusuusta aad dhinacun ka eegto il keliya il cawaran ku eegto oo isha kale aanad ku eeginna waxaad ku dhacaysaa labada dhinac miduun labada dariiq ima aljabariya wa ima alqadariya saynu arki doonno qolooyin waxay leeyihiin arrimaha qaar bay inkireen sida maxay cilm allah ogaalka ilaahay iyo wa kitaabatihi qolooyinka qadarada la yidhahdo ayaa labadaa inkiray waxay leeyihiin ilaahay ma sii ogeyn manuu sii qorin alamru unfun kadisun weeyaanoo sidaa innagu aynu waxugu turunturoonno iminka masala adugu xunbaa dhacaya iminkaad kusoo ambaberaysaa wallahi waxbaa dhacay sidaasoo kale ilahayna waa ogaanaya walciyaadu billah saasay leeyihiin subxaanahu wa tacaala ilahay waa ka nasaayay qowlkoodi qolo kalena kuwaasay ka fogaadeen waxay idhahdeen maya waxa weeyaan ficilkeenna innagaaba abuurnaba ilaahay ma abuuro ilaahay ma abuuro wahaakada waa qolooyinka laftooda qadariyada weeye iyagaa intaba leh qolada kalena waxay leeyihiin maye inagu iraade ma lihin iraade wax la yidhaahdo ma lihin ilaahay baa iska keen wata waxaan nahay laambadda bahashaa wareegaysa maaragtay alamsala xamedeen caleenta laydhu wadato ayaynu nahay amaba nin badda lagu tuuray oo la garbaduubay oo haddana leeyahay haqooyin ninsaa loo garbaduubay weli badda lagu tuuray weli iyaaka an tabtalla bilmaa'i haqooyin saa ogeed ba qofku hadduu wax dilo ama uu sinaysto ama uu xado ama uu been sheego wuxuu leeyahy allah igu khasbay allah igu khasbay subxaana allah sidaa ogeed qolada horena waxaa lagula niqaashaa cilmiga ilahay war ilahay wax ma sii ogaa hadduu idhaha ma sii ogaa waa kufreeya hadduu ogolaadana qowlkiisu wuu jabay qoladin kalena culimmadu waxay dhahdaan lalamama niqaashee dhirbaaxa loo taaga hala dhirbaaxa an kuwan dambe jabariyada kuwan la ilahay baa nagu khasbay waayo mashaakil culus bay galeen xataa qaarkood waxaa dhacday inuu u yimaado addoonkiisii oo addoontiisii ka sinaysanaya oo karbaasho ay ku idhahdaan bilaa caqiidaa wate ilaahay baa nagu khasbay sir waxaan la yaabanay fiqigiinna iyo waxaan la yaabanahay iyo caqiidada ilaahayda siiyey labadiinuba xor baa ti labadiinuba ilaahay dartii xor baa uti halkaasay gaadheen ila waxay leyahy allah nagu khasbay qofuu dilaya dabeeta wuxuu leyahy ilahay baa igu khasbay waxbuu xadaya wuxuu leeyahay waan khasbanay ilahay baa i watay waan garbaduubanay qolada waxa la yidhaha ilahay waxay u nisbeeyaan dulmi waayo iminka haddaan intaan ku garbaduubaan oo kaa xoog weyn qof kale kugu dhufto oon haddana ku dhirbaxan kudha maxaa dadka ugu dhacdhacaysa waxaa dadka ugu dhacdhacaysa sheeg waa dulmi soo maaha ilaahay saasay ka dhigeen walciyaadu billah waxay leeyihin isagaa nagu khasbay haddana wuu nagu ciqaabaya qoladaa waxaa la yidhahdaa feerun baa loo dhiiba iyaga taas marku dhaha maxaad ii feeraysa waxaad leedahay ilahay baa igu khasbay inaan ku feedho hadduu ku yidhahdo soo wadno dee wadow hadduu ku yidhaahdo hadduu ku yidhahdo war waa adaan nagu dhuftay naga daana wixiisi uu baabiiyey waa kale adaan nagu dhuftay ikhtiyaar buu sameeyey mawduucu ka hadlaayuu lahaa allah igu khasbay wuu ka baxay isagaa jebiyey gacanta ku jebiyey marka qadarku waa qadiyad muhiima labada dhinacna wuu leeyahay khayrii wa sharrii khayrii marka la leeyahay waa kaynu ku faraxno sharrii marka la leeyahayna waa kaynu ka naxno xagga ilahay laakiin waa ka wada khayr xagga ilaahay ilahay looma tiiriyo sharka waxaan xikmad lahayn ilaahay ma sameeyo xataa xanuunkaad karahaysanayso xataa geerida xataa maxaan ku dhaha ibliis jiritaankiisa laftiisu qayb xikmaduu leeyahy ibliis haddaan ibliis jirin de mabaynaan dembaabinayn haddaynaan dembaabinna ilahay dembi dhaaf maynaan weydiisanayn haddaynaan dembi dhaaf weydiisanna isamka ilaahay kafuur maba shaqeeyeen ha muntaqim haddaan ibliis jirin oo ilaahay luminaya cid yuu ilaahay ka argoosta mawlidiisu ka argoosta ibliis jiritaankiisa asmaa dhan oo ilahay baa shaqaynaysa kaafirka jiritaankiisa waa la mid waa loo baaqaya waa lala jihaadaya waa laga waa lala col baa lala noqonaya axkaam dhan oo islaamiya jirta maba dhici kartaba in la yhahdo maxay usoo wada islaami waaye ilahay waa awoodi karaa laakiin xikmad buu ka leeyahay khayri wa shari weeye qadarka ma la xujaysan karaa qadarka waxaa loo xujaystaa arrin arrinna looma xujaysto gaaladu maxay u xujaystaan maxay ku doodaan markay ilaahay caasiyaan ama ilaahay ay u shariig yeelaan maxay odhanayaan waxay odhanayaan ilaahay baa naga ogol qaaluu low shaaa allaahu maa maa cabadnaa min duunihi min shay haddaan ilaahay doonayn wax kale maanaan caabudnayn hadduu qaldamona xodhay allah i qadaray markaa kufriga iyo macaasida ma loo xujaystaa qadarka ma laydhaha ilahay baa ii qadaray intood dembi samayso ma odhanaysaa allah ii qadaray jabari baad noqonaysaa haddii kale jabari baad noqonaysaa qadarka looma deliishado macaasida laakiin waxaa loo deliishadaa masaa'ibta culamadu waxay dhahdaan tuxtaju alqadaru cala almasaa'ib laa cala almacaa'ib ceebaha iyo macaasida looma deliishado laakiin waxaa loo deliishadaa masaa'ibta masiibada ilahay baa iska keenaya waad xanuunsatay maxaad u xanuunsatay laguma odhan karo maxaad leedahay ya maxaad odhanaysaa qadar allah meel baad ku turunturooto waad jabtay dabeetana hee war maxaad la dhacdhacaysaa niyo maxaad tahay saat waxaad leedahay allah ii qadaray wax kalaa dhacay tuug baa soo dhacay adoon waxba dayacin wuu qaatay waa musiiba waa loo deliishada laakiin macaasi looma deliisho waayo macaasi aday kaa soo fulaysa ikhtiyaarna ilahay waa ku siiyey ikhtiyaarna ilaahay wuu ku siiyey haddii loo xushaysan lahaana shareecadu way baabi'i laydba dee tuugna lama jareen ee nin sinaysay lama karbaasheen wax kii shirkiyey cudurdaar buu helila cidiba may kala socoteen si awgeed shareecaduba way baabi'i lahayd waxay kaloo aaminsan yihiin qolooyinkan jaahiliyadu inay iska soo hor jeedaan sharciga iyo qadarku imaa inaan sharciga raaco wa imaa inaan qadarka raaco qolooyinkaas waxay odhan jireen in casaytu amra faqad adactu xukmah ilahay haddaan sharcigiisii caasiyey xukunkiisi waan yeelayoo dee ilahay baa waa maamulaya waa jabareediun wuxuu leeyahy allah saa ii gartay aan salaada dhinac maro halkaa iska maroona duhur soo gelin haddaan sharcigiisii khilaafay oo ayna masaajidka soo galo xukunkiisii baan ku dhex jiraa ah maxay inuu imaamulaayo labadana waxay culimmadu yidhaahdaan afar qoley u noqdaan dadku qaar waxay ogol yihiin qadarka sharcigiina way inkirayaanoo waa jabariyada kuwa alle ilahay baana maamulayo na khasbaya qolana sharcigay ogol yihiin oo qadarkay inkirayaan waa qadariyadii alle ilahay waxba ma sii ogaba waxna muu sii qorin waxna muu abuurin qolana labada way way qirayaan laakiin waxay og yihiin waxay leeyihiin way iska hor imanayaan labadood sida ilaahay wuxuu xukumay iyo wuxuu sharciyeeyey madaxa isla dhacayaan laakiin ahlu sunna waljamaca waxay leeyihiin ilaahay sharcigiisa iyo qadarkiisu ma diidayaan ilaahay wuxuu qadaray laba weeyaan shayna wuu jecel yahay shayna ma jecla laakiin wuxuu jecel yahay kay dhalanaya balaag ilaahay inay salaada tukanno wuu jecel yahay waanu inoo ogolaaday gaalka gaalnimadiisa ilahay muu jecel yahay ya iraada kawniya la yidhaha ilahay ma jecla laakiin haddaanu ilaahay kaba daayo muslim ka dhigo waxaanu uga dhigayn arrinuu jecel yaha imanaysa oo ah maxay in dacwadda loo bandhigo in lala jihaado in laga beri noqdo in maxaan ku dhahdaa la ogaado xataa nimcada aad ogaatay ilaahay inaad muumin tahay oo ilahay ku galay maxaad ogaan goormaad ogaanaysaa goormaad ogaanaysaa mid jiirka dabooyo ilaahay soo hayso markaad aragto jiirka waxaad ogaanaysaa nimcada ilahay ku siiyey iyo mid timihiisa la caabudayo qarqarinaya oo la timaana ay abuuray hataa kuwa algan ku yaal ayuu le iyaga ay abuuray nimcadaa xataa ogaanaysaa ilaahay markaa wuxuu ka leeyahay arrin wanaagsan oo muhiima ayuu uga gol leeyahay markaa qadarka iyo sharcigu iska hor iman maayaan masalada lix iyo afartanaad nisbatuhum waxay u tiiriyaan alxawaadisa dhacdooyinka ila dahri dahriga iyo xilligu inuu rido wa masabatihim waanay caayaan lahu dahrigay caayaan masabatu dahri cayda xilliga la caayo ka qowlihim qowlka yidhahdeen wamaa yuhlikunaa nama halligo oo nama dilo ila dahru xilliga mooyaane almasala asaabica walarbacuun kufrun waxay ku kufriyaan binacam illahi nimcooyinka ilaahay idaafatu waxay u tiiriyaan nicam illahi nimcooyinka ilaahay ilaa hayri cid kale ka qowlihi sida ilaahay lahaa yacrifuuna way garanayaan nicmatallahi nicmada ilaahay uma intaa ka gadaan lah yunkiruuna way inkirayaan ha nicamka ayay inkirayaan almasala ahaamina walarbacuun kufrun waxay ku kufriyaan biaayaati illahi aayadka ilaahay jumlatan duuduub alkufru biaayaati illahi baa ka mida masaa'ilka jaahiliyada jaxdu bacdi almasala ataasica walarbacuun kufruhum waxay ku kufriyaan bibacdi aayaati illaah aayaadka ilahay kuma wada kufriyaan ee barh bay ku kufriyaan jaxdu bacdihaa barh bay juxuudaan oo ay diidaan oy ku madax adeegaan masaa'ilkaan isku darnayna waa masaa'il koo kooban laakiin ay dhammaan ahlujaahiliyadu leeyihiin oo la doonayo dadka ilaahay garanaya ee alla yaqaankii inaanay ku dayanin amaba aanay raacin waxaa ka mid ah dhacdooyinka adduunka dhacaya adoo u tiriya xawaadista ama xidigaad u tiirisid ama waxaad u tirinaysaa dabiicadda say yidhahdaan taasaa inagu badan taasaa inagu badan wuxuu ku leeyahay lam tasmax lahu dabiica dabiicaddu may ama ghadabu dabiica markay arkaan silsaal iyo meelo maaragtay dhulgariir ka dhacay ay odhanayaan dabiicaddii baa ayaa xayraantay oo cadhootay halkay odhan lahaa ilaahay baa gilgilay oo wax nagu tusay oo madci qaabay ay odhanayaan dabiicaddu saamay saamixin waana qadiyad khatara weeyaan xataa cilmu dabiica markay leeyihiin cilmu dabiica juqraafigii waxay cilmu dabiica u bixinayaan waa qalad weeyaan waa cilmu lkaa'inaat ama makhluuqaat illaah in la yidhahdo mooyaane dabiica lama odhanayo qolooyin dahriyin la yidhaha baa jiro iyagu gebigaba adduunkaba u yaqaanay in dahriga iyo dabiicadda iyo adduunkuba iyo maaddadu maamusho wa qaaluu ma hiya ilaa xayaatuna addunya namuutu wa naxya wamaa yuhlikuna ila dahr adduunkanubaa isna nooleeya hadhowna isagaana dilaa markaa qadiyad khatar weyan dahriyin baa la ydhahayo ilaahay ma ogolay iyo rububiyadiisa iyo khaalaqnimadiisa waxaa kaloo la nooca inaad dahriga wax ka sheegto dahriga aad dahriga wax ka sheegtood caydo ayaa kan la mid ah sidai culimmadu ay odhan jireen allahuma salli calaa sayidina nabiyina moxamed ay tilmaami jireen qofku inaanu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu keenay aanu u nisbaynin wadciga wadciga aanu u nisbaynin waayo wixii aad adduunka ka sheegtaa alluu ku dhacaya ilahi wuxu uhi subxana wa tacala xadiisulqudsi yu'diini ibni aadam yasubu dahra wa ana dahr biyadi alamru uqallibu alleyla wannahaar ibni aadamku wii dhibaayo dahriga iyo xilligiiyo sabankuu caaya iyo waayaha iyo wadciga ayuu caayaya anigun baana dahrigiya waayo biyadi alamru anaa maamulo oo uqallibu lleyla wannahaar markaad leedahay saban xumaad baa dhacay saban xumaad iyo waxa weeye kanaa yimi iyo sabanku waa liitaa iyo waxa weeyaan dal markaad waxaa caayayso ee sabanka wax ka sheegayso ogow ilaahay baa wax ka sheegaysa dariiq aan toos ahayn waayo sabanka yaa keenay ya xumahan aad sheegaysa yaa keenay abaarahan allah keenay yaana qaada caydaad caydaa waxay ku dhacaysaa caydaad caydaa waxay ku dhacaysaa ilaahay subxaana wa tacala waxaan qadaray sidaa qofka wuxuu soo sameeya dad caydo waxbuu soo sameeyey waxan waa maxay wax waxa la yimaada maaho ad caydo dabeetana caydaas iyay ku dhacaysaa ciddii samaysay sidaa awgeed waxyaalaha dahriga in la caayaa waa qalad rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuxuu lahaa laa tasubu dahr fa ina allah huwa dahr kufrun binacam illah masaailka jahiliyada waxaa ka mid ah in nimcooyinka ilaahay la kufriyo oo lagu kufriyo kufrigaa lagu kufriyana waa laba nooc in la jaxdiyo la dafiraba gebigeedaba la dafiro la ilaahay waxbaba nama siinin dafiraaddaasna waxay noqotaa dafiraaddii lisaanulqaalka iyo lisaanulxaal inaad afka ka tidhaahdo toogu darana iyo inaad jidhkaaga ka muuqato oo adoo ilaahay kuu nimceeyey basiiradda iyo basaaraddaada laga yaabo sii saxaabiguu yimi rasuulka sala allahu alay wasalam isagoo aad u basaaradsan wuxuu ku yidhi min ayi asnaafi almaali aataaka allah xoole maxaad leeday suu yidhi shanta maal adduunyaba ilahay waysi haddana saasaa tahay haa suu yidhi horadoo ku noqo soo hagaaji ninkii hagaagsan oo timihiisa u hagaajiyo maryo fiican soo xidhay baa u yimi suu yidhi hada axsan min an yaatiya axadukum ashcasa akbar ha ina allaha yuxibu idaa ancama calaa cabdii nicma an yaraa asra nicmatii calayh waan midkii isagoo basaasanoo boor badan yuu imanine nimcada ilaahay ka muuqato marka haddaad istiraado adoo ilaahay xoolog siiyey guntiga soo gaabso oo maryo hayhayla soo xidho oo yaan lagu shaxaadin yaabay ku arkinba afka boorhka soo marso waa nooc min e waa nooc min e juxuud nicam illaah yaan lagaa garan bay sameeyaan marka waa qadiyad khatara weeyi ta kale la midkii waxa weeyaan nimcadii maad diidine cid kale u nisbaysay ama naftaada u nisbee sidii qaaruun uu yidhi inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii aqoon baan ku keenay waa aragnimo iyo xariifnimo amaba xidigaad u nisbayso wax tiri roobka xidigii hebel iyo xidigaasaa jaarayoo hebel iyo hebel baa isag fadhiistayoo markay isag fadhiistaan waa la dhergaa khalaas waynagaa dhergni ilahay wuxuu lahaa watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun risqa ilaahaydiis iyo roobka maxaa u beenaysaanee aad ugu nisbaysaan meelo kale waxaa kaloo ka mid ah sifaadka ay leeyihiin ahlujaahiliya inay aayaadka ilaahay duuduubaan xaqa oo dhan aayaadka ilaahay iyo axaadiista rasuulka duuduub bay u diidaan ilahay wuxuu laha ina aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha laa tufataxu lahum abwaab asamaa waladiina kafaruu biaayaati illahi waliqaa'ihi ulaa'ika yaisu min raxmati qofku haddii aayaadka ilaahay wada diido samadana laga furi maayo ruuxdiisa oo samaduisu geli mayso malakuut allahi fi samaa ma gudbayso naxariista ilahina ka quusta waayo siduu yeelay aljazaa min jinsi alcamal isagaa ilaahay aayaadkiisii beeniyey ilaahayna waa soo eriyaya ruuxdiisa oo waa soo tuuraya deet waxaa lagu tuurayaa barahuud meelay culimmadu ku tilmaamaan oo ah maxay asfali saafiliin toddobada arlo ta ugu hoosaysa ayuu ku yaallaa waa sijin waa jeel la yidhaha barahuud oo lagu xabiso maxaa lagu xabisaa arwaax alkufaar meelkaa lagu xabisa qaarna waxay sameeyaan kuwana yar dhaamaanoo aljaxdu bibacdi aayaati illaah kuwana maxay ama isku duuduubaya kuwana bar bay diidayaan laakiin xaqiiqatan way isu imanayaanu kana waa kaafir kana waa kaafiruun laakiin kufrigoodaa sii kale xoog badan oo suurtagal maaha ka aayaadka ilaahay jumlatan u diiday iyo kala saaray hadhowta wax laga isku ciqaabin aanay noqonin laakiin haddana walow jaxada aaya waaxida hadduu diido oo inta kale o dhan uu rumeeyo sayakuunu kaafiran kaafir buu noqonaya waxa uu diiday wuxuu doonaha ka dhigee kol hadduu aayaadka ilahay bar diiday ilahi waa kilaha fatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd almasalatu alkhamsuun juxuudu waxaa la jaxdiyanayaa oo lagu madax adeegayaa insaali lkutubi kutub in lagu soo dejiyey calaa rusuli rususha in lagu soo dejiyey maa anzala allahu ilaahay ma soo dejin calaa basharin basharba kuma soo dejinin min shayin waxbaba ilahay kuma soo dejin almasala alxaadi walkhamsuun wasfum lilqur'aani qur'aanka waxay ku sifeeyaan biannahu min kalaami albashar inuu hadal ibni aadam yahay ayay ku sifeeyaan nafyuhum alxikmata xikmadda ayay ka nafiyaan can afcaali illahi waa masalada labiyo kontonaad afcaasha ilaahay afcaal xikma ku dhisan oo xikmad ku binaysan maba aha ayay yidhahdaan almasala athaalis walkhamsuun taxayuluhum waxay u xeeladaystaan liibtaali sharci illaah sharciga ilaahay inay beeniyaanna way u xeeladaystaan icmaalu waxay sameeyaan alxiyali xeelado addaahirati muuqda walbaatinati iyo qaar qarsoon fii dafci si ay uga hortagaan maa kii ay uga hortagaan jaa'ad bihi ay la timi arrusul rususha ilaahay ka qowlihi tacaala canhum ilaahay markuu iyaga ka warramayay qowlka uu yidhi wamakaruu way makriyeen oo dhagar bay maleegeen wamakar allah ilaahayna wuxuu ku jaseeyey makri kaa ka weyn ayuu koodii ku baabiiyey wa qowlihi tacala qowlka ilaah leeyahay wa qaalad waxay tihi daa'ifatun min ahli lkitaabi koox ka mid ah ahlukitaabku aaminuu waa rumeeya biladii kii rumeeya unsila lagu soo dejiyey cala aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ah wixii lagu soo dejiyey waxaa rumaysaan wejha nahaari maalinta wejigeeda hore gelinka hore rumeeya wakfuruu ka gaalooba aakhirahu gelinka dambana ka gaalooba waxaad tidhahdaan sidaannu moodaynay way noqon weyday xiyalka iyo qaababka ay u dhaqan yihiin ahluljaahiliyadu waxaa ka mid a inay dafiraanba in ilaahay khalqiga uu cid doortay gaar ahaan basharka in ilaahay doortay ayay diidaan oo waxaa la weynaata uun ma ilaahay baa basharka intuu cid ka doortay cid u soo diraya horena waan usoo marnay waa qiyaas faasida waxay leeyiin maa malag ilaahay soo diro oo malagaasi uu khalqiga la wareego maba is maba isfahmayaan laba dabeecadood bay kale leeyihiin isma su'aali karaan xaaladahayn ku nool lahay ma garan karo maba qiimayn karayo markaasi awgeed way ku weynaatay qaaluu abasharun yahduunana waa kuwii odhanaya abasharun yahduunana ma bashar baana hanuuninaya markana waxay leeyihiin maa anzala allahu calaa basharin min shay ogowga gaaladuna waa laba nooc qolo iyagu waa kuwanoo waxay leeyihiin ilaahay bashar waxbaba kuma soo dejin mid hore iyo mid dambe laa nuux walaa ibraahim walaa muusa walaa ciisa walaa ay nebi wax nebi la yidhaha bashariiba hee ma jiro waa mulxidiinta iyo sanaadiqada kuwa la yidhaahdo oo iyagu nebiba ka soo reebi maayaan hal nebi ka soo reebi maayaan dabcan waxay leeyiin dad saalixiina waa naqaanaa sax dad toosan waa garanayna laakiin cid ilaahay xushay oo uu nebi ka dhigtaa ma jirta bay leeyihin kuwaa mulxidiin baa la yidhaha iyagu waayo maba kala reebayaan laakiin kuwa kale waa kuwa leh ilaahay nebiye waa soo diray laakiin nebi hebel ma ogolin sida kuwii yuhuudda oo kale ciise iyo nebiyullaahi moxamed waa diidan yihin nasaaradoo kale ciise ma diidana laakiin nebiyullahi moxamed bay diidayaan kuwaasna waa kufri kale oo ka duwan oo kala dheegaya o kala saaraya o odhanaya kuwaasna waan ogolay ilaahay wuu soo waxyooday kaa ama ciddaana ilahay subxana wa tacala uma soo waxyoonin alkufru binabiyin waaxid kaalkufri bikulli alambiyaa nebi keliyo laga kufriyaa wuxuu ka dhigan yahay iyadoo layswada raaciyey oo aan midh laga soo reebin ambiyada ilaahay masalada koob iyo kontonaad oo masale culayskeeda leh waxay ku sifeeyeen qur-aanka kariimka ah inuu yahay qowl lbashar qowlka ibni aadamka iyo ibni aadamkuba waa makhluuq waa makhluuq ibni aadamka iyo hadalkiisaba ilahay baa abuuray labadaba marka markay leeyihiin waa hadal ibni aadam macnaheedu waa maxay qur-aanka ay leeyihiin waa makhluuq mushrikiinta ugu horraysay ilahayna subxaana wa tacala waa kii ka warramay markii ay yidhahay in hada ilaa qowl lbashar muxuu ugu hanjabay sausliihi saqar naarta saqaraan gelinaya wamaa adraaka maa saqar lawaaxatun lilbashar calayha tiscata cashar waxay odhan jireen innamaa yucallimuhu bashar ibni aadam buu ka soo bartaayo macallin buu leeyey ayay odhan jireen waxaa kaloo iman jirtay inay sameeyaan oo kale inay yidhaahdaan nin ruumiya oo maka jooga oo uu ahaa farsamo yaqaan ayaa bara ayay odhan jireen waxaasoo dhan isu geeyo nin baa bara iyo hebel baa soo bara iyo habeenkiibuu soo qortaa iyo kutub kaleu ka soo qaata iyo meelo kaleu ka soo gurta iyo waxyaalaha noocaasa isu geeyo waxay aaminsan yihiin waa kalaamuulbashar waana mixnadii ugu weynayd ee wada taqaanaan mixnadii la odhan jiray maxay mixnatu khalqi alqur'aan ee u babac dhigay imaamu ahli sunna imaam almuwaxidiina fi zamani wa bacda zamani imaam axmed ibni moxamed ibni xambal caleyh raxmat ullah ashaybani waa tii dhacday muctasiladu inay la timaado axmed ibnu daad iyo camr ibni cubayd iyo raggii la nooca ahaa ayaa madaxdii muslimiinta ka dhaadhiciyey ma'muun ka soo bilow ilaa iyo muctasim ilaa waasiq waxay ka dhaadhiciyeen qur-aanku waa makhluuq waasay culimmadii intay soo shiriyeen saddex ugu qaybsamayaan qaar iska aqbala tawcan u qaata iyo qaar u qaata karhan iyo qaar adkaysta iyo axad alculamaa oo la tilmaamo oo xeelad sameeyey xeelad xeelad buu kaga baxay wuxuu yidhi altawraa walzabuur walinjiil wasuxufi ibraahim waalqur'aan haadihi alkhamsa makhluuqa ila waxa lagu khasbayaa waa makhluuq dheh wuxuu yihi shantaas waa makhluuq kutubtuu soo tiriyey uma jeedee wuxuu u jeedaa farahana waa makhluuq si doqnimo iyaguna yidhi ha makhluuq maa sha allah wadna raacday waa ku kaa laakiin imaam axmed caleyh raxmatullah waxaa keenaysay saddex khaliif intay noolaayeen ma'muun iyo muctasim iyo waasiq uu la soo taagnaa mar la damco in la dilaba mar la garaaco mar la xidho mar xabsi guri lagu rido aakhirka dambe ilahay wuxuu soo saaray nin mutawakil la yidhaahdo oo baabiiyey markaasaa waxaa dhimatay masalada khalq alqur'an la yidhahdaa waa adad waa la xabaalnoloyadoo nool baa la aasay dibna umay soo bixin meel kale oo ay ka jirto oo fara badanna lama arag masalada saddex iyo labayo labiyo kontonaad xikmadda afcaasha ilaahay waxay yidhahdeen waa afcaalaan xikmad wadan waa qadiyad khatara tasawurkeeduna uu aad iyo aad u khatar yahay bal u fiirsada innaga imika bashar baynu nahay walilaahi almasalu lacla mar walba tusaalaha sare alla isagaa leh laakiin tusaalahan bixinayna waa maxay waa taqriib lilafhaam fahankeennu ku soo dhoweeyeyna waxaanu aragnay hebel oo dhididsanoo hebel oo dhididsan oo wax qodaya meel buu qodaya wuu rafaasayey deeta waxaa ku yidhi hebelow hee halkan maxaad u qodaysaa maxaad u qodaysaa maxaad raadinaysaa maxaad raadinaysaa yaa ya meel loote hee cilladda sababta xikmadda maxaad halkan u qodaysaa waniyo macdin baa laygu sheegay iyo maya maarata ceel baan ka qodanaya barkad baan ka qodanaya waa xikmad weeye waxaad aragtay nin meel dhisaya deetna waxaad maxaad u dhisaysaa wax culus u daalinayo kuuliyo waxba shaqayno xulyo waan ku madadaalinaya waan iska xaraabaysanaya ama wax buu qodaya waxaad tihi waa waa waan iskaga ciyaarayaa buu yidhi maxaad ku xukumaysaa cidna adoon weydiinin yaa inuu waalayay bilaa xikma allaha weyna waaxida ayaa waxay leeyihiin muctasilada iyo ashaaciradu afcaashiisu waa bilaa xikma waa mashii'a faqad waa doonisun siduu doonun buu yeelaya xikmad u eegi maayo waxaa dhici karta in yucizu acdaa'ahu inuu ilaahay ciseeyo acdaadiisa wa yudilla awliyaahu awliyadiisana inuu dulleeyo ilaahay waxaa awoodi karaa ila mashiicadiisa waa wadee inuu awliyadiisa cadaabo oo acdaadiisa janneeyo ilaahay inuu qaar iska roobeeyo qaarna iska abaariyo bilaa xikma in ilaahay qaar iska laayo qaarna uu nooleysiyo bilaa xikma subxaana allah ilaahayna subxana wa tacala mar walba wuxuu ku celceliyaa wallahu casiizun hee xakiim iyo falilaahi alxikmatu albaaliga walow shaaa lahadaakum ajmaciin waxaan xikmad lahayni habeeraate ma jirto cabaskana ilahay waa ka dheeryahay ciyaarta maa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabasa haddii la ilahay wuu iska abuuraya wuu iska samaynaya kanuu yeelaya sanuu yeelaya bilaa xikma macnahe maxay noqonaysaa macnaheed waa maxay ya waa cabas waa cayaar wuxuu iska samaynaya bilaa xikma arrin culus weeyaan sidaa awgeed in laga taxadiro u baahan tahay waayo ilaahay wax kastuu samaynayo xikmad buu ka leeyahay taxayulhum liibtaali sharci illaah waxay u xeeladaystaan sharciga ilahay inay baabiiyaan sharciga ilaahay inay baabiyaan bay u xeeladaystaan laba xeeladood imaa xeelad muuqata wa imaa xeelad qarsoon xeeladda qarsoon waa makri baa laydhahda ta qarsooniyo waa makriyo way dhagar maleegayaan habeenkii bay u shirayaan siday ummadda uga fogeyn lahay ee diinta ayay u fikirayaan taas waa maxay waa makri waana xeelad hoose xeelad muuqataa jirta xeeladda muuqataa waa maxay waxay samayn jireen ay odhan jireen qolooyinkooda culimmada ah ee cilmigii tawraad lagu yaqaanay bay odhan jireen gelinka hore islaama aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha nahaar gelinka hore iska islaama markaa islaamtaana masaajidka laydinku arkay ashayataan in maxamed la fadhiisataan warkana waa faafina xodhan allah hebel baa islaamay gelinka damba nugu soo noqda ha ku raagina meesha hadda maalin iyo laba la jooga may odhanin waxay isleeyihin way iska islaamiyo xaqay garan doonaan way macaansan bay isleeyihin ila qofka hadduu maalin iyo laba iyo usbuuc joogo waxa laga inu qur-aankiiba fahmo deetana xaqa u dhaadhaco lagama fujin kari waayo si ninkii lagu yidhi iswaal nin baa lagu yidhi dayn baa lagu yeesho waxaa lagu yidhi isyar waal maxaa ninkii u waashay dayntaa lagaa saamixay deetna wuu iswaalay mudduu xoogay socsocday berigii dambe ku yidhaha war dayntii waa lagaa saamixaye ku soo noqo ku soo noqo suu yidhi meel aan ka soo noqdo ma joogo meel aan ka soo noqdo ma joogo sidii buu kaga shubay nimanku inay yidhaahdaan intay diinta fahmaan waartee kaartan isku ogeena ka soo laabta meelaan ka soo noqdo ma joogo waan fahmay taasay ka cararaya deet waxay leeyihin yaanka bal idinku dhicin iyuu kuu hooyanin maxaad samaynaysaa gelinka hore islaam gelinka dambana soo carra waxaad tidhahdaa siaanu moodayna waan noqon weydi waan ka koraya daba wareegnay waanu soo ogaanay salkaanu soo xaadhnay diintii la sheegayeyba maaf ma sidanay ahayd wixii la sheegay ma waxanaa inta habka saa yidhaahdaan khalaas dabeetana qaar badan wax ma garata ah ma ka suganaa habku raacda yidhahdaan allah haddii walaahi khayr lagoogiya hebel baa ku jiri laa kol hadduu hebel ka booday inaga dah khayr kuma dambayso waa taa xataa maa xagga caqiidada oo keliya axkaamta xataa saasay ka ahaayeen nimaooda xeeladay ahaayeen waa tii loo diiday inay maalinta sabtida ugaarsadaan kalluunka maxay sameeyeen maalinta sabtida baraagay qodeen gacanna waa u sameeyeenu deetna halkaasu ka soo gaay maalintii maxaan ku dhahdaa maalintii mee ka horraysay jimcihii ayay qodayaan dabeetana maalintii sabtuu iska soo raacaya u buuxsamaya barkaddii halkaas ma ciid ku daadinaya halkaa yarow ka noqon lahaa ayuunba jarayaan adigana halkan baa ciid ku daadiyey waxa man ugaarhsanayn halkaas mana ciid iskaga daadi umaad halkaa iskaga daadisid ujeedda inay jirto waxaad ku garanaysaa bannaankaa ciidda maad ku daadisid ila waxbuu xidhanayaa ilaahay waa kii subxana wa taala ciqaabay waa kii qiradada iyo daanyarada u bedelay mar kale waxaa loo diiday shaxmiga iyo baruurta jamaluhu way dhalaaliyeen markaasay subag ka dhigeen say iibiyeen maasay lacagta cuneen yidhi annagu ma lacag baan cunayna subag baan cunayn subag iyo baruurtoona shaqo kumali ilaahayo waa lacag waxaan cunayna laakiin lacagtan iyo xaggee ka timi yaa subag bay timi subagna waxbuu ka yimi baruur buu ka yimi marka waa xeelad waa noocay u dhaqmi jireen qof kastoo ilaahay la xeelatama oo ilahay dabcasaya carruurta inuu la xeelatamo oo ilaahay khiyaameeyana walciyaadu billaah khatar buu gelaya se muxallilka lacana allahu almuxallila walmuxallila lahu kan xaaskiisa saddexdii baa u dhammaynaya saddexdii goorba furaya ee ay ka xaaraantinimoosa ilaa nin kala guursado markaasuu mid doqona la soo heshiinaya isna waa ka daran yahay heye kaalayoo iyo guursooo in yar la joogo iyo soo furo waa meel isla baaba'day oo isla kharibintay waa ninaan xataa yaqiiqsoonayn waa mid bilaa dooqa xataa sidaa awgeed waa nooc min ataxayul wax wanaagsanna maaha almasala araabica walkhamsuun aliqraaru in la qiro bilxaqi xaqa xaqa maxaa loo qirayaa litawasuli si loo gaadho ilaa dafci riixidiisa iyo celintiisa aliqraaru bilxaqi xaqaa la qiraya liyatawasaluu bihi si ay ugu gaadhaan ilaa dafci xaqi in la difaaco kamaa qaala fi laaya sidii ilahay aayadda ku sheegay almasala alkhaamis walkhamsuun tacasubuhum waxay u tacasubaan lima hum calayhi waxay ku sugayna min albaadil baadilka ah atacasub lilmadhab kama qaala tacaala walaa tu'minuu ha rumaynina ilaa liman cid mooyaane ha rumaynina tabiica raacay diinakum diintiinana tasmiyatu waxay ku magacaabaan tasmiyatahum atawxiida shirkan masale lix iyo kontonaad tawxiidka waxay u bixiyaan shirkiba u bixiyaan tasmiyatu itibaaci alislaami islaamka raacitaankiisa shirkan bay u yaqaanaan kamaa dakarahu si ilaahay sheegay fii qowlihi tacaala wamaa kaana libasharin maa kaana libasharin ay maa yanbaqii libasharin bashar uma habboona an yu'tiyahu allahu in ilaahay siiyo alkitaaba kitaab ilaahayna siiyo waalxukma ilaahay xukuniyo inuu siiyo wanubuwata nebinima ilaahay siiyo alxukma waa xigmaddiie uma deetana yaquul ou ku yidhahdo linnaasi dadka kunuu ahaada cibaadan addoommo lii aniga ii ahaada min duuni ilahi ilaahay sukadi masalada hore waa masale khataro waxay odhanayaan waa tii aan markii dhowta akhriyaynay waa in xaqa qirtaan oo ogolaataan kadibna markiibaa ka boodaan si dadkaa uga difaacdaan marka xaqii buu qiraya in yar kadibna wuxuu odhanayaa shaygii sidaan moodayey wuu noqon waayey muxuu uga gol leeyahay wuxuu uga gol leeyahay inay dadku ka yaacaan innagana imika xilligeenna waxay dhici jirtay niman la idhaha mustashriqiin mustashriqiintu waxa weeyaan niman diinta barta cilmiga tafsiirka iyo xadiiska iyo caqiidada nooc walba baranaya oo haddana gaalo ah deetna wuxuu odhanayaa waan soo baaday baaday baaday waxaan u baadhay inaan islaamo markaan baadhayn halkaa gaadhayna way noqon weyday tiyaan rabay tawxiidba maaha goldaloolooyin badan buu raadinaya mustashriqiintuna waa nooca waxaa kaloo ka mid a loo tacasuba waxaan xaq ahayn tacasubku mar kaliya u bannaan yahay waa lilislaami muqaabila alkufri diinta islaamka inaad u tacasubto oo markay iyadii gaalo taagan tahay diintaada aad u dhiidhido oo tallaabo af iyo addinbaad wax ugu qabatay iyo dhaqaalaba kaasaa tacasub la yidhahdaa sax ah wixii intaa ka soo hadhay mabda'a yaraan aaminsanahay reerkayga midabkayga magaaladaan deganahay dalka yaran ka soo jeedo mabda'aan aaminsanahay sheekhaan wax ka barto haddaanay maxaan ku dhaha kooxaan meel isku urursannay ayaan u tacasubaya xataa jamciyaadka ama jamaacaadka dacaawiga ah haddii loo tacasubo oo aad qofkan soo dhowaysato ka kalena aad fogaysood colaadiso xaaraan bay noqonaysa xaaraan bay isu beddelaysa waayo shayga yaala almuhaajiriin iyo yaala nasaar baa xaaraan noqotay markii loo tacasubay waxaad wax kale